بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين سورة القصص أيها كسور حسني آيات الطبناد أي درسي كبل عمليه qisadii nabiyullaahi muusa calayhi wa calaa nabiyina asalaatu wassalaam ayaa inoo dambeysay fircawn iyo qoyskiisii ayaa qaatay ilaahay baa qadaray inay qaataan qadarka ilaahayna cilladiisu waxa weeyaan inuu u noqdo cadow iyo murug inuu ku noqdo reer fircown haweenaydii fircoon ayaa u bogtay waxayna tidhi hadilina ama wuu ina anfici ama wiil baan ka dhiganaynaa qisadu marka saasay inoogu socotay waxaa dib laynoogu celinayaa muuse hooyadii xaalkeedu seebuu noqday markii wiilka ay badda ku riday kadib taasaa laga warramaya wa asbaxa wuxuu ahaaday buu rabbi ihi subxana wa tacaala fu-aadu ummi muusaa muuse hooyadii qalbigeedu wuxuu noqday faariqan mid madhan inkaadat waxay sigtay latubdii inay muujiso bihi isaga lowlaa an rabatnaa inaan adkaynay haddii lala yahay calaa qalbihaa qalbigeeda korkiisa qalbiga korkiisa inaan xidhnay oon adkaynay haddii lala yahay inay muujisay ku dhawaatay maxaa qalbigeeda loo xidho loo adkeeyey litakuuna si ay u ahaato min almu'miniina kuwa alla rumeeyey ama wacdigiisiya yabohiisa rumeeyey mid ka mid a wa qaalat waxay tidhi muuse hooyadii liukhtihi walaashii waxay ku tidhi qusiihi raad raac dabagalo bal raadkiisii raac fabasurat way aragtay walaashii bihi isagii bay aragtay waa muuse can junubin meel fog bay ka aragtay walxaal hum iyagu laa yashcuruuna ayna garanaynin inay walaashii tahay muuse hooyadii markii ay wiilkii ay aada u jeclayd ay badda ku riday qalbigeedii wuxuu noqday mid madhan macnaha ay mufasiriin badan marayaani waxa weeye qalbigeedii wuxuu ka madhay waxaan ahayn muuse iyo arrintiisa wixii kale oo dhan waaba ka madhayba yacni walbahaarkeeda iyo murugteeda iyo fikirkeeda yacni kulli wuxuu isugu tegay muuse wiilkii badda ay ku ridaya sanduuqiisii talow xaggee ku dambeeyey talow yaa qaatay talow muxuu noqon doonaa waxaan taa ka ahayn qalbigeedii wax kale oo dhan waa ka madhay intaasaa qalbigeedii buuxisay macnaha macnaha waa macnaha ugu fiican ee mufasiriin badan ay marayaan qolyana waxay leeyihiin fuaad u asbaxa fu-aadu ummi muusa faariqan waxay leeyihiin waxaa madhay qalbigeediio yacni kasidii iyo miyirkii iyo waxyaalo fara badan buu ka madhayo yacni qaab noocaasoo kale tilmaamayaan laakiin tafsiirkaasi waa tafsiir laga fiican yahay kaa hore ayaa fiican oo qalbigeedii wuxuu ka madhay waxaan muuse iyo arrintiisa ahayn oo dhan waxay sigtay inay muujiso muuse oo say u muujinaysa macnaha waxay sigtay inayba sheegtaba oy tidhaahdo waa wiilkaygii anaa dhalay anaa biyaha ku dhex tuuray markaan u cabsaday waxoogaa yacni waxa weeyaan jacaylkiisii iyo arrintiisii iyo intay ka tanbadatay bay qarintii ay qarinaysayba xataa marmarka qaarkood iyayna u adkaysan karin inayba muujiso ay sheegtayba sigaysaa marmarka qaarkood ku siganaysa macnaha rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy waxay sigtay inay muujiso muuse oo ay sheegto haddii ayna jiri lahayn inaan qalbigeeda sugnay oon adkaynay ilahay baa subxana wa tacaala qalbigeeda sugayoo yacni waxa weeyaan booditaankii iyo qalbiga wixii kusoo dhacayay iyo sheekadii iyo waswaaskii iyo wixii oo dhan baa qalbigeeda laga sugay saasaa keentay marka inaynan muujinin laakiin sugiddaa ilaahay haddayna jiri lahayn wayba sheegi lahayd saas way macnaa maba ayna qarisanba lakin ilahay baa qalbigeeda sugay subxana wa tacala ayib wa asbaxa wuxuu ahaaday kadibna waxay tidhi waxay ku tidhi gabadh ay muuse walaalo ahaayeen bal raad raac bay ku tidhi bal intaad yani waxa weeye fiiriyo dabagalo bal meeshuu ku dambeeyey iyo cidda qaadatay iyo guriguu galay iyo bal iisoo fiiriso ka daba tag bay tii gabadhii isma muujin karta iyada lafteeda korkaasay ka fiirinaysaayoo canjunub meel fog baa waxay ka aragtay yay muuse ka aragtay isagiioo reer fircoon qaateen oo laakiin markaa iyagu ma garanayaan inay muuse walaashii tahay meel foog bay ka aragtay leanna isma sheegi karto mana dhawaan karto macnaha ayib wa asbaxa waxay wuxuu ahaaday fu-aadu ummi muusa muuse hooyadii qalbigeedu wuxuu noqday faariqan mid madhan waxaan muuse ahayn oo dhan ka madhan in kaadad waxay sigtay latubdii inay muujiso bihi muuse inay muujiso oo adkaysan weydaba lawlaa an rabatnaa inaan inaan xidhnay haddayna jiri lahayn calaa qalbihaa qalbigeeda korkiisa qalbigii inaan xidhnay oon adkaynay oon sugnay haddayna jiri lahayn inay muujisay sigtay litakuuna inay ahaato darteed min almu'miniina kuwa alla rumeeyey mid ka mida inay noqoto darteed qalbigeeda waxaa loo adkeeyo o loo sugay litakuuna min almu'miniin kuwa rumaysan alla subxana wa tacala inay ka mid noqoto iyo wacdigiisii iyo yaboohii ahaa yani waan kuu soo celinaynaa inaa raaduuhu ilayka sooma yabooha kuwa rumaysan inay ka mid noqoto wa qaalat waxay tihi muuse hooyadii liukhtii walaashii waxay ku tihi qusiihi raad raac fabasurat markaasay aragtay bihi isagii can junubin meel fog bay ka aragtay walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aynan garanaynin inay walaashiita ayagoon garanaynin bay meel fog ka aragtay oo meel bay ka daawanaysaa macnaha waxaramnaa calayhi lmaraadic ballanqaadkii ahaa hooyadii markii ilaahay subxaana wa tacaala uu loo waxyoonayey muuse hooyadii markii loo waxyoonayo badda ku tuurla lahaa ballanqaad baa la siiyey ballanqaadkaasi muxuu ah innaa raaduuhu ilayki wajaaciluuhu min almursaliin waan kuu soo celinaynaa baa layihi sidii uu hooyadii ugu soo noqon lahaa sababteedii baa la diyaariyey marka ilaan waxyaabahan dhacayo dhan asbaab bay leedahay asbaabtana ilaahay baa diyaarinaya subxana wa tacala waxaramnaa waxaan u diidnay oon ka xaaraamaynay calayhi muuse korkiisa almaraadica dumarka wax nuujiya min qablu horaan fa qaalat markaasaa waxay tidhi walaashi hal adullukum ma idin tusaa calaa ahli beytin guri dadkii ahlu beyt dad guri ku nool kuwaasoo yakfuluunahu kafaalo qaada wiilka yakfuluuna kafaalo qaada hu muuse lakum idinka idin kafaalo qaado wahuwa alxaal hum iyagu lahu isaga naasixuuna kuwa u naseexaynaya ay yihiin iyagoo weliba yani waxa weeyaan naseexo u ah iyagoo weliba daacad u ah kuwa idin kafaalo qaada ma idin tusaabay tii faradadnaahu markaasaanu celinay bu rabbi ui subxana wa tacala ilaa ummi hooyadii baan kusoo celinay kay taqara si ay u qabowsato caynuhaa isheed u qabowsato walaa taxzana aynan aynan murgin darteed si ay isha u qabowsato u degto qalbigeedu u dego aynan una murgin iyo walitaclama inay ogaato darteed ana wacdallaahi alla yaboohiisu xaqun inuu xaq yahay walaakina akarahum laakiin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga nebi muuse calayhi salaam intaan hooyadii loo soo celinin ama horaanba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qadaray oo qorsheeyey in uu diido naaska hooyadii naas aan ahayn reer fircoon baa qaatay wiilkii waa wiil yar waa la jeclaaday go-aan waxaa lagu gaadhay in la korsado soo in naas uu nuuga loo raadiye maaha ha dumarkii ilmaha nuujin jiroo dhan baa lala maray naaska afka loo geliyaba ma cabay waa diidaya waa tufaya waa hawl ilaahay wada subxana wa tacala horay baan ugu diidnay buri oon uga xaaraamaynay dumarka wax nuujiye oo dhan aan uga xaaraamaynay caanaas uu nuugaya ma jiro mid walba waxa weya waa waa diidaya marka way ku qasban tahay sooma sidii loo waday loo waday loo waday markuu mid walba diiday gabadhii walaashii ahayd oo dadkaa uun meesha jooga ka tirsanayd oo korkaa ka fiirsanaysay baa markaa waxay tidhi ma idin tusaa qoys idiin kafaalo qaada oo wiilkan idiin hayo idiin koriya oo weliba haddana daacad u ah idiin kafaalo qaada bimacnaa koriyo oo nuujiyo oo xanaaneeyo oo haddana daacad u aho yani idinka danayn ay idiin danaynayaan bay daacad ugu yihiin meeshaasi wahum lahu naasixuuna waxoogaa si aan loo dareemin in ay wiilku guriga ka soo jeedo ujeedadeedu iyada ma aha waan isxignaa wiilka ee waxay ka wadaa wahum lahu naasixuuna maadaama wiilku gurigii boqorka uu ka soo jeedo hade boqorkii baanu anagu qoyskii baanu nahay oo qoys boqorkii u danaynayo ilmihiisii nuujinaya baanu nahay saasaanu marka daacad ugu noqonayna way macanaa qoys noocaas daacad ugu ah maydin tusaa jawaabtu waxay noqotay ha malaha xal bayba noqon kartaa gabadhani waxay sheegaysee bal wiilka qoyska ha loo geeyo faradadnaahu ilaa ummihi saasaa hooyadii loogu soo celiyey isagoo la wada oo maanta gurigii fircoon ka soo jeeda ayaa hooyadii lagu soo celiyey hooyadii markuu kusoo noqonayo u fiirso ayadii baa nuujinaysa naaskii siinaysa korinaysa ujuurana way ku qaadanaysa laduu ka war ilahi subxana wa tacala balfiili farsamadiisa qaabku macnaha waxay u habeynaya ilmaheediina waa loo soo celiyey ballanqaadkii loo ballanqaaday haddana ilmaheedii iyadoo nuujinaysa korsanaysa bay lacag iyo xoolo ku qaadanaysa fircoon baana siinaya gurigii fircoon iyo boqorka ayaa wiilkii ilan iyagaa iskale hadda wiilka saas wiilka iyagaa iskale iyagaa macnaha waxa way xilkooda saaran yahay iyagaa korsanaya iyagaa qarashkiisa bixinaya hooyadii baa loo soo celiyey maxaa loogu soo celiyey kay taqara caynuhaa si isheedu u qabowsato yacni ilqabowsiga horaan usoo sheegna waxaa laga wadaa si u faraxdo oo murugta uga baxdo iyo inay ogaato ballanqaadkii ilaahay ee ahaa waan kuu soo celinaynaa inuu xaq ahaa a ilan waa tan gadaal dambe la sheegay qalbigeedii wuxuu noqday faariq oo inay muujisayba ku sigatay oo xoogaa ballanqaadkii isaga ahaa aada qalbigeeda uguma degin laakiin rabbi wuxuu leeyahy waxaanu doonaynaa inay ogaato oo ay taabato wax hadduu ilaahay ballan qaado shay sida u ballan qaaday inay u fulayso waa ka wiilkii isagoo la wado ayaa iridda looga soo geliya macnaha dadka intooda badanse ma ay oga alla subxaana wa tacaala wacdigiisi iyo yabohiisu inuu xaq yahay waxaramnaa waan xaaraamaynay calayhi muuse korkiisa waxaan ka xaaraamaynun u diidnay almaraadica taxriimkani waa taxriimka qadariga la yidhahdo macnaha taxriimka ayaa midna waxaa la yidhahda qadari midna waa sharci waxaramnaa waan xaaraamaynay calayhi muuse korkiisa waxaan ka xaaraamaynun u diidnay almaraadica dumarkii dumarka wax nuujiya min qablu horaanba horaanba waxaa la yidhi waxaan hooyadii ahayn ma nuugi karo buu ilaahay qorsheeyey oo qadaray ayb fa qaalat markaa waxay tidhi walaashi hal adullukuma idin tusaa calaa ahli beytin guri dadkii yani dad guri ku nool kuwaasoo yakfuluuna kafaalo qaada lahu yani yakfuluuna kafaalo qaada hu muuse kafaalo qaada lakum idinka dartiina u kafaalo qaada idinka maslaxadiinna iyo dantiina wa walxaal hum iyagu lahu isaga naasixuuna kuwo naseexa ay u yihiin ayagoo weliba naseexa u ahoo daacad u ah oo aan waxba ka hagranaynin intay dadaali karaan ku dadaalaya faradadnaahu markaasaanu celinay bu rabbi subxana wa tacala ilaa ummihi muuse hooyadii baan kusoo celinay kay taqara si ay u qabowsato caynuhaa isheedu u qabowsato walaa taxzana iyo inaysan murgin daraaddeed iyo walitaclamo inay ogaato ana wacdallaahi alla yaboohiisii xaqun inuu xaq yahay yaboohii ahaa inaa raaduuhu ilayki yaboohaasi inuu xaq yahay oo dhab yahay macna walaakina akarahum laakin dadka intooda badan laa yaclamuuna ma ay oga alla yaboohiisu inuu xaq yahay subxana wa tacaala marka fircoon baa korsanaya hooyadiina way xanaanaysanaysa qarashna waa ku qaadanaysaa hawl baa meesha laga wada ilaahay subxaana wa tacaala markuu arrin rabo sideedaba wax is hortaagi kara ma jiro meel bini aadamkan daciifka uu isleeyahay waliba wallahi adaa ku danaysanaya oo adigaa maslaxadaada wato oo qorsho uu dejistay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala meeshaasuba wax ka wataaba natiijada ugu dambaysa tii ilaahay unbay ku dambayni taadiina waxba kasoo ka socon maayaan saas maanaa wuu korsaday laakiin isagu muxuu u korsaday wuxuu u korsaday inuu anfaco wiil u noqdo oo berrito korintii kori allana wuxuu watay inuu gurigiisana ku koro berritana sabab u noqdo boqortooyadiisa inuu ku baaba'do tii ilaahay bay marka noqotay tii fircoonna meesha ka baxday waa saas marka adiga waxbaad qorshaynaysaa allana waxbuu qorshaynaya subxana wa tacala walamaa balaga ashuddahu wastawaa aataynaahu xukman wa cilman wakadalika najzi lmuxsiniin nabiyullaahi muusa calayhi salaam marka saasuu ku koray walamaa goortii balaga uu qaanga uu gaadhay ashuddahu adaygiisii markuu gaadhay oo wastawaa uu ekaaday dhammaystirmay ayaanu aataynaahu waxaanu siinay xukman xukm iyo cilman cilmi baanu siinay wakadalika sidaasoo kaleanaan najzi ku abaalmarina almuxsiniina kuwa wanaajiya camalkooda kuwa sama falana saasaanu ku abaalmarina wadakhala wuxuu galay almadiinata magaaladii buu galay calaa xiini gaflatin moogaan ama moogid waktigeed oo min ahliha magaalada dadkeeda ka ahaaday moogid iyo moogaan dadka magaalada degan xaggooda ka ahaatay xilli lagu sugan yahay ayuu magaalada galay fawajada marka wuxuu helay fiiha magaalada dhexeeda wuxuu ka helay rajulayni laba nin labadaa ninoo yaqtatilaani islaynaya haadaakani waa midkood eh min shiicatihi kooxdiisuu ka tirsan yahay nebi muuse kooxdiisa reer bani israiil wey wa haadaakanna waa kii labaade min caduwihi muuse cadowgiisuu ka mid yahay waa qibdiyiintii qoys qoyskii fircawn fastakaasahu waxaa gargaar weydiistay muuse alladii kii min shiicatihi kooxdiisa ka tirsana kii gruubkiisa ahaaye reer bani israa'iil ayaa yidhi warniyahu ii hil cala aladii kii korkiisa ayuu gargaar uga weydiistay min caduwihi cadowgiisa xaggiisa ka ahaa kii cadowgiisa ahaa ee qibdiga habuhi warniyahu iiga hil fawakaza markaasuu feedhay muusa muuse wuu feedhay hal feer buu ku dhuftay kii yani qibdiga ahaa faqadaa calayhi markaasuu dilay qadaa calayhi qadaa wuu xukmiyey calayhi kii korkiisuu xukmiyey oo wuu u dhammeeyey wey qaala markaasaa wuxuu yihi nebi muuse calayhi salaam haadaa kani min camali shaydaani shaydaan camalkiibuu ka ahaaday innahu shaydaan caduwun cadow weye mudilun oo lumiye ah mubiinun oo lumintiisiiyo cadownimadiisu iska cadda qaala wuxuu yihi nabiyllahi muusa rabbi rabbigayow innii anigu dalamtu waan dulmiyey nafsii naftayda ayaan dulmiyey faqfir dhaaf lii aniga ii dhaaf faqafara rabbi waa dhaafay lahu isaga maxaa yeelay inahu inahu isaga allihii huwa isaga ayaa alghafuuru midka dhaafidda badana alraxiimu oo naxariista ah qaala wuxuu yidhi nebi muuse marka rabbi rabbigayow bimaa ancamta bimaa shay sababtii ancamta aad nimcaysay calaya korkayga aad u nimcaysay sababtii falan akuuna ahaan maayo dahiiran ku kaalmeeya lilmujrimiina dembiilayaasha miduu kaalmeeya noqon maayo nabiyullaahi muuse calayhi salaam waa koray sidaasuu ku koray oo ku barbaaray markuu gaadhay adeegiisii adeegiisa waxaa laga wadaa ruuxu markuu adkaado oo dhismihiisa jidhkuna adkaado caqligiisuna adkaado yacni waxa weeye uu dhammaystirmo wastawaa uu ekaado dhammaystirmay waa goorma waa markuu yani waxa weeye qaangaadh uun wixii ka dambeeyo wey ma afartan ba ma soddon ba da ay tahay allahu aclam laakiin markuu xoogaystay oo adkaaday oo dhammaystirmay ayaa waxaanu siinay bu rabbi subxana watacaala xugum iyo cilmi baanu siinay xukumka ama waa nebinimo ama dadkoo la kala saaro wey ama waa fahm iyo cilmi baanu siinay nebinimo iyo cilmi baan isugu darnay saasaanan ku abaalmarinaa dadka acmaashooda hagaajiya oo muxsiniinta ah maalin maalmaha ka mida buu magaaladii soo galay waa magaaladii ay deganaayeen magaalada ayuu soo galay xilligaa uu soo gelayana waa xilli magaaladu yacni waxa weeyaan dadka degani ay ku sugan yihiin moogaan moogaanta macnaha waxa weeyaan aan waxba laga warhaynin waay waxba lagama warhayo waa xilligee waa la hurdaa ama waa xilli la nasanayo oo waa qayluulo ama waaba xibli la jiifo xilli suuqii iyo shaqooyinkii iyo inta laga nastay ma guryaha lagu jiro oo la moog yahay wax magaalada ka dhacaya xilli noocaasoo kale uu magaalada soo galay saas uu soo galay magaaladaba wuxuu helay laba nin oo islaynaya labada nin nin waa reer bani israa'iil waa kooxda nebi muuse ka dhashay ninna waa qibtiyo waa yani reerka wuxuu ka soo jeedaa fircoon buu ka soo jeedaa labada ninee islaynaya saasay kale yihiin abtirkoodu kii reer bani israa'iil baa marka aada moodaa waxoogaa in laga xoog bato markaasuu yidhi war muusow ii hiil muusow ninkan cadowga ah iiga hiiliyo wax ii qabo gargaar buu weydiistay nabiyullaahi muuse calayhi salaam waad garanaysaa de wadcigaasoo kale nin kusoo koray oo reerkiisii sidaa loo gumaysan jiray oo la dulaysan jiray oo hooyadii iyo dee qoyska uu markuu ku dhex nool yahay waa loo sheekaynoo waa loo sheegi waxa fircoon iyo gurigiisa geeyey taariikhdii baa loo warramay reer bani israa'iil dhiibkii la soo mariyey ilaa hadda dhibka lagu hayo wuu weynaaday waa caqliyaystay wixii buu arkayaa fahmayaa marka waad garan kartaa yacni waxaa ku jirta colaad ah dhibkii loo geysanaya reer bani israiil ilaa haddana lagu hayo nabiyullaahi muuse calayhi salaam qalbigiisa kama madhna yacni heerkaasuu soo gaadhay marka labada ninee islaynaya kii reer bani israa'iil buu u hiiliyey kii qibdiga ahaana wuu dilay feer buu ku dhuftay hal feer buu ku dhufto markaasuu u dhintay nin xoog badanuna habaad meeshaa ka garanaysa hal feeg buu ku dhuftay kiibuu la duulay macnaa wax wey naftooda uga baxday macnaa nabiyullahi muusa calayhi salaam markaasaa wuxuu yidhi hada min camali shaytaan shaytaan camalkii wey waa shaytaan camalkii muxuu ka wadaa waxaa suurtagal ah dilkan uu ninka qibdiga a dilay wax loo idmay ma aha wax loo idmay ma aha xagga ilaahay loogama idmin marka khalad ahaan bay u dhacday ama ma ahee isagii waa cusub yahayoo waa keligiioo wuxuu qaban karaa iska yar xikmaddu ma keenaysa mar haddaad tabartaaduba iska yar tahay inaad gacanqaad wax ka bilowda xikmaddu ma keenaysa saas bulsho dhan oo kaasii jeeda oo inaad marka hore wax dhismo iyo dadaal iyo dad soo saartay iyo gasho mooye haddaad markii ugu horraysayba keligaa adigoo aa gacanka hadal bilowdo hadda waa lagaa takhallusi soo maa saas waa tii nebiga sal alay wasalam yani waxa wey baycat lcaqaba waad garanaysaan baycat lcaqaba sida kutubta siirada kusoo aroortay koox yaroo ree ansaareed oo madiine ka yimid baa nebiga la mubaayacoonaysa markaasaa waxay yidhahdeen markii beecadii la galay nebi maxamedow haddii aad nagu fasaxayso dadkan isugu yimid xajka ee meeshan maanta wada jooga cagtaanu ku dhufanayna na idan bay dheheen waa rag yaroo aada u yaroo tiradoodu malaa sideetan ka yartahay markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay sl layma amrin sidaa ilahay kuma talin kufu aydiyakum wa waktigii makaa lagu jiraa dadka nebi maxamed raacsan waa yar yihiin dacwadii ma taam noqonin dhul ay degto ma helin dowladnimo ma helin bulsho xoog badan ma helin xaaladaasoo kale hadday gacanka hadal bilaabaan soo markaba cagta la marin maayo saas mana yani waxa weeye marka farsamadani tillaabada nebi muuse qaatay waa tillaabo waxoogaa degdeg ku jiro in khaladku halkaa uu ka soo galayna waa suurtagal miday tahayba wuxuu yidhi min camali shaydaani waa shaqo shaydaan hawshani waa shaqo shaydaan shaydaanna waa cadow wax lumiya cadownimadiisuna ay iska caddahay markaasuu nabiyullahi muuse calayhi salaam khaladkii ka dhacay ilahay weydiisanaya inuu u dhaafo wuxuu yidhi rabbi ow naftaydaan dulmiyey ee ii dhaaf rabbina waa u dhaafay subxaana wa tacaala maxaa yeele rabbi sidiisaba waa midka dhaafidda badan ee naxariista weye markaasaa nabiyullahi muuse calayhi salaam ballan wuxuu ku qaadaya rabbiow nicmada aada ii nimcaysay sababteed dib dambe ugu kaalmayn maayo ruux mujrim ah falan akuuna dahiiran lilmujrimiin noqon maayo awoodda aada siisay mid ugu hiiliya mujrimiinta iyo dembiilayaasha saas adiga hadduu ilaahay xoolo ku siiyey xoolaha uu ku siiyey inaad mujrimiinta ku garab istaagta maaha hadduu ilaahay xoog ku siiyey xoogguu ku siiyey inaad mujrimiinta ku garab istaagta maaha caqli iyo cilmi hadduu ilaahay ku siiye caqligi iyo cilmiguu ku siiyey inaad mujrimiinta ku garab istaagta ma maxaa yeeley nicmadan iyay ka soo jeedaa allah bay ka soo jeedaa allihii ay ka soo jeeday baa la rabaa inaad ugu heliso dadkiisaa la rabaa inaad ku garab istaagtay iyo diintiisa laakiin xooggii iyo awooddii ilaahay ku siiyey inaad meel kale u isticmaashood ilaahayba kula dagaalamtood mujrimiinta ku garab istaagtahay maya nabiyullahi muuse calayhi salaam marka taasuu ballan qaadaya allah subxaana wa tacaala rabbiyow nicmadaad iigu nimcaysay sababteed marnaba mujrim u kaalmayn maayo saasuu le macna walamaa goortii balaqa uu gaadhay ashuddahu adaygiisii markuu gaadhay oo wastawaa uu ekaaday oo dhammaystirmay wey aataynaahu koritaankiisi baa dhammaystirnay ayaanu aataynaahu waxaanu siinay xukman xukm iyo wa cilman cilm wakadalika sidaasoo kalena najzi ku abaalmarinaa almuxsiniina kuwa wanaajiya camalkooda samafala wadakhala wuxuu galay almadiinata magaaladii buu galay calaa xiini gaflatin moogid waktigeed ha yani moogaan wakti la moogyaho waxba laga warhayn calaa xiini gaflatin moogid ama moogaan waktigeed korkiisa moogaantaas iyay ka ahaatay moogaantaasoo min ahlihaa magaalada dadkeeda xaggooda ka ahaatay iyagaa moogan waxba kan waa xili la kala nastay wey oo la kala rawacay fawajada markaasuu wuxuu helay fiihaa magaalada dhexdeeda wuxuu ka helay rajulayni laba nin labadaa ninoo yaqtatilaani islaynay haadaa kani waa midkood min shiicatihi kooxda nebi muuse ka tirsan yahay shiicatii waxaa loo leeyahay isagu xisbi uu samaystay oo hadda madax uu yahay ma jirte laakiin waxaa laga wadaa waa reer bani israiil saas yani dhalasho ahaan iyo mabda ahaan bay le reer bani israaiil waa awlaadii rususha wa awlaadii rususha fircoon iyo gaalnimadan maaha waa awlaadii nebi yacquub calayhi salaam wey macna marka halkaasay ka soo jeedaanoo waa dadkii ugu khayr badnaa intii markaa dhulka joogtay mana ayb min shiicatii kooxdiisa wey wa haadaa kana min caduwihi cadowgiisa xaggiyuu ka mid yahay haadaa kani min shiicatii buu ka mid yahay wa haadaa kana min caduwihi cadowgiisuu ka mid yahay ama xaggoodu ka ahaaday fastagaasa gargaar ayuu weydiistay hu muuse alladii kiibaa weydiistay min shiicatii kooxdiisa ka tirsanaa marka in yani yani waxoogaa laga gacan sarreeyey ayaa laga qaadanayaayo dee hadduu isagu ka xoog badan yahay war ii hiileba ma dhehen sooma waad garan kartaayoo bulshadu markay gumaysi ku hoos xurto sideedaba xataa hadday xoog badan tahay xooggeedii waa kala dhimay baqdin baa lagu abuuraayo ka ugu daciifsan dadkaa gumaysanaya iskama celin karaan waa isdhiibhayaa markaba saas maanaa fastaqaasahu ladii min shiicati cala ladii kii korkiisa ayuu gargaar ka weydiistay ama hiilnimo ka weydiistay min caduwihi cadowgiisa ka mid ahaa kii cadowgiisa ka mid ahaa kaasuu weydiistay inuu uga hiiliyo uga gargaaro fawakaza markaasuu feedhay ru kii qibdigaha cadowgii muusa muuse ayaa feedhay faqadaa markaasuu xugmiyey calayhi korkiisa qadaa calayhi wuu dilay baa la yidhahda macna wuu ka takhallusay qaala markaasaa wuxu yidhi nabi muuse calayhi salaam waa isxusto wuxuu yidhi haadaa kani min camali shaydaani shaydaanka camalkiisii wey camal shaydaan ayuu ka mid yahay inahu isagu shaydaan caduwun cadoweye mudilun oo lumiyo ah mubiinun oo macnaha cadownimadiisu iska cadda shaydaan baa waxaan igu riday ee tala saxa ma ah qaala wuxuu yidhi nabi muuse rabbi rabbigayow innii anigu dalamtu waxaan dulmiyey nafsii naftayda ayaan dulmiyey tilaabadan aan qaaday naftaydaan ku dulmiyey waa khalad ee fakfir dhaaf lii aniga ii dhaaf fakafara markaasuu dhaafay rabbi lahu isagii buu u dhaafay innahu isagu alle huwa isaga ayaa alghafuuru midka dhaafidda badan ah alraxiimu ee naxariista badan ah nabiyullahi sulaymaan nabiyullahi muusa calayhi salaam maalinta aakhara marka rususha shafaaco la weydiisanayo ilaahay inay ugu ergeeyaan khalaa'iqda oo loo tago isaga midan uu ku cudur daaran doona naf baan dilay ilaahay uusan ii idmin buu dhihi doonaa saas manaa ayb qaala wuxu uhi nabi muuse calayhi salaam rabbi rabbigayow bimaa ancamta calaya ba'daasi qasamna way noqon kartaa sababiyana way noqon kartaa maaduna waa masdariyo bimaa ancamta nimcaynta sababteed calaya dushayda aada ii nimcaysay taa sababteed falan akuuna ahaan maayo dahiiran ku u kaalmeeya lilmujrimiina mujrimiinta mid u kaalmeeyo u hiiliya noqon maayo sababtuna maxay tahay waa nicmaynta aad ii nimcaysay sababteed nicmadii shukrin aan ka shukrinayo yaan ugu hiilinayn ama bimaa ancamta calaya nicmaynta aada ii nimcaysay baan ku dhaaranay oo markaa de min yani waxa weye makhluuq lagu dhaartay ma noqonayse nicmayntu waa ficil ilahay afcaashiisa ka mid afcaasha ilahayna sifaatkiisa ka mid waa lagu dhaaran karaa marka saas way manaa ayib labadaba macnaa waa waa la yidhahda bimaa ancamta calaya nicmaynta aada ii nimcaysay sababteed falan akuuna ahaan maayo dahiiran mid u hiliyo u kaalmeeyo lilmujrimiina dembiilayaasha mid dembiilaa ee mid gardarantoona alla u hiilin maayo faasbaxa fi lmadiinati khaa'ifan yataraqab faida aladii istansarahu bilamsi yastasrikhu nabiy llahi muuse calayhi salaam marka yani waxa weeyaan naf buu dilay naf buu dilay laakiin naf gardaran ahayd ha dilee hadda meeshii cabsi baa gashay marka yani waxa weye reerkii dhulkaba haystay fircoon ayaa nin ka mida la dilay qasab marka waxaad filatahay waa in lagaa argoosta wey fa asbaxa marka wuxuu ahaaday nebi muuse fi lmadiinati magaalada dhexdeed khaa'ifan mid baqaya yataraqabu oo koranaya muxuu koranayaa in la qabtoo la diluu koranaya taasuu filaya fa idaa markaaba isagoo saa filayoo dhuudhuumanaya fa idaa markaaba alladiikii istansarahu hiilada weydiistay shalayto kii hiilada weydiistay yani fa idaa markaaba alladii kii istansarahu hiilada weydiistay bil amsi shalayto ayaa yastasrikuhu u qayla dhaansanaya oo birmad weydiisanaya ha kii unbaa haddana mid kale isku maran yihiin oo la warniyahu ii hiili haddana qaala markaasaa wuxuu yihi lahu isaga muusa muuse wuxuu ku yidhi innaka adigu ninyahu laqawiyun mid habowsan baa tahay mubiinun oo haddana ay cad iska caddahay habownimadiis oo nin lunsan baa tahay maalin walba maxaad uun dadka adiga kugu taagayo mid kolba mid isu haysataan falamaa goortii an araada uu doonay nebi muuse an yabdisha inuu qabto biladii kii huwa isaguba caduwun cadowga ahaa lahumaa labadooda cadowga u ahaa markuu damcay inuu qabto ayaa qaala wuxuu yidhi kii gargaarka weydiisanahayay yaa muusa muusow aturiidu ma waxaad doonaysaa an taqtulanii inaad i disho kamaa sida aad qatalta u dishayba nafsan naf bilamsi shalay aad u dishay shalay oo qoyan baad nin dishay malaha maanta naalad igu socota in turiidu maa turiidu ma doonaysid buu yidhi ilaa an takuuna inaad ahaato mooye jabbaaran mid qasbid badan fil ardi dhulka dhexdiisa wamaa turiidu mana doonaysid an takuuna inaad ahaato min almuslixiina kuwa hagaaji islaax iyo hagaag kama telinaysa niyo nin uun wuxuu soo gaadhoba ka takhallusaad u muuqataa buu le macnaa waxa wey nabiyullaahi muusa calayhi salaam magaalada dhexdeedii buu joogaa cabsina waa ku jirtaa waana koranayaayo talo maxaa dhici doona ayaa qalbigiisa ku jira in la qabto la dilo intaba waa dhici karta marka foojignaan iyo yani waxa weyaan maaragtay taxadar iyo taraqubkaasuu ku jira isagoo xaaladii ku sugan ayaa wuxuu soo maray kii shalayto sababtiisa uu ninka u dilay ee u hiilinayay kii laftiisiibaa haddana u qayla dhaansanayo u habarwacnay oo le warniyahu wax iga qaba ninka nin kale isaystaan oo isku dhegino isleynaya wuxuu leeyahay warniyahu ninkana iiga heli nabiyullaahi muusa calayhi salaam markaasuu yidhi warniyahu nin lunsan baata oo weliba lunsanaantiisu iska cadda haddaada wax iska celin karin sida dadka laisuma taaga mogta banaanka la maraa haddaad wax iska celin kartana waxaad iska celin kartaa awoodaadaa la isticmaalayo meel baa laysaga maryaa dadka laakiin haddaad uun mar walba uu nin isku taagto mar walba haddana hala ii hiliyada ku hayso oo yaa mar walba ku hiilinaya marka innaka laqawiyun mubiin waa luunsan tahay bal waxaaba laga yaabaaba inuu isagu gardaran yahy suuroobi karaysaa macna marka laqawiyun mubiin man intaa markuu yidhi iyo wuxuu isku daray nabiyullaahi muusa calayhi salaam inuu tillaabo qaado oo uu ninkii qibdiga ahaa inuu dilo isku dayo qabto markuu soo tillaabsaday oo qibdigii inuu qabto uu damcay labadoodabana cadow u ahaa ayuu kii isku naxay marka kii reer bani israiil baa isku naxay wuxuu is yidhi wallahi maanta aduu kugu socdaa ilaa shalaybu wuxuu u joogay nin dhan oo hal feer inta lagu dhuftay laga takhallusay marka waa naxay waa argagaxay waxaa kaloo horreeyey hadalka ah innaka laqawiyun mubiin afkuu ka eedeeyey afka markuu ka eedeeyey buu haddana tillaabo soo qaaday markaasuu yidhi wallahi aduu kugu socda halkaasu marka wuxuu yidhi war muusow ma waxaad doonaysaa inaad i disho sidaas shalaytaba nas u dishay ma waxaad doonaysaa yani waxaad doonaysaa un inaad noqoto mid dadka qasbo wuxuu rabo uun marsiiya dhulka dhexdiisa inaad wax hagaajisana uma jeedid ha maadna kala qabati intaa aniga idilayso waxsaasu kalu leeyahy wamaa turiidu an takuuna min almuslixiin xaggee islaax joogaa ii hiilibuba leeyahay saas way macana marka ninkan isku nixid uu isku naxay iyo cabsi uu cabsaday iyo isagoo is yidhi malaha muuse aduu kugu socdaa ayaa ka keenay waxaan kalaas meesha maxaa baxay marka sir baa baxday sir baa baxday ninkii la dilay shalayto wax dilayna la garan la'aa ee qibdiga ahaa sirtiisii baa la helay ninkii qibdiga ahaayee meesha joogee goobjoogga ahaa ayaa warkii markiiba sii qaaday golihii talada iyo fircoon baa loo geeyey waxaa la yidhi shalayto ninkii qibdigaha ninka dilay waa la soo ogaaday waa kuma waa muuseha gurigaagu ku koray baa la yidhi waa muuse wiilkaynu korsannay oo manaafacaadka aynu ka sugaynay oo gurigeenna ku koray ayaa maanta innaga inugu soo jeedsaday warkaasaa lasoo hubsaday saas way macnaha marka bal sirtusay uga fakatay fiir si fudud unbuu macnaha isaga hadlay oo fulinima fulay sidiisaba wax laguma darsado fulay sidiisaba wax laguma darsado meel aadan yani waxa weeye loo baahanaa in raganimo iyo adkaysi iyo lagaga baxo ayuu wax kaga bataqsiinay marka dhibka dhan waxaa keenay ninkaa fulaynimadiisa iyo sirtiia uu bixiyey ayaa dhibaatada noo asal macnaha fa asbaxa wuxuu ahaaday nebi muuse fi lmadiinati magaalada dhexeeda khaa'ifan mid baqaya yataraqabu oo koranaya waxa dhici doona fa idaa markaaba isagoo saas samaynaya ayaa si kada a waxaa ugu yimid fa idaa markaaba alladii kii istansarahu hiilada weydiistay bilamsi shalayto ayaa yastasriquhu u qayliyanaya yani u qayla dhaansanayo yani birmad weydiisanaya yastasriqhu istisraaq waxa weeyaan habarwacshada inaad qayla u qaylsato ruuxa aad rabto inuu ku hiliyo qaala markaasaa wuxuu yidhi lahu isaga muusa muusa wuxuu ku yidhi innaka adigu nin yahu laqawiyun mid habowsan baa tahay mubiinun oo habowgiisu cadi war waad luunsan tahay oo nin khaldan baa tahay falamaa goortii an araada uu doonay nebi muuse an yabdisha inuu qabto biladii kii huwa isaguba caduwun cadowga ahaa lahumaa labadoodaba cadowga u ahaa leanna waa qibdi iyaguna waa reer bani israa'iil ninka qibdiga ana cadowgu u yahay reer bani yani nin kastoo reer bani israa'iil qaala markaa wuxuu yidhi ninkii macnaha waxa weye wax laga qabanayo loo hiilinayo reer bani israiil wuxuu yidhi yaa muusa muusow aturiidu ma waxaad doonaysaa an taqtulanii inaad i disho kamaa qatalta saa u dishay oo kalesa nafsan nafs bil amsi shalayta aad u dishay in turiidu ma doonaysid muusow ilaa an takuuna inaad ahaato mooye jabbaaran mid qasbid badan fil ardi dhulka dhexdiisa waxaad rabto un dadka inaad marsiiso umaad u socoto oo macnaha waxa weye jabbaarka waxaa la yidhahdaa ruuxa wuxuu rabo uun dadka marsiiya kii diidana dila oo ka taqalusa macna wamaa turiidu ma doonaysid an takuuna inaad ahaato min almuslixiina kuwa wax wanaajiya wax hagaajiya oo islaax iyo heshiis iyo dadka ka shaqeeya inaad noqoto maba doonaysid gacan un inaad kaga shaqaysaad doonaysaa wax kasta وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من المنصعين warkii markuu gaadhay fircawn talow wuxuu qabtay marka golihiisii taladuu isugu yeedhay waa laga tashanaya marka si fudud looguma degdegi karo oo askartan hoose iyo dadkan hoos hoose iyo muuse intay ku boodaan tilaabo aan loogeyn kama qaadi karaan limaada lianna reer boqor buu ku tirsan yahay sooma reer boqor buu kutusin sideedaba macnaa waxa wey iyagaa korsaday ilaa iyo haddana ayagu ku xisaabsan yahay wiilka reer boqor ee guriga reer boqor ka soo jeeda bulshada qaybaheeda hoose miyay daandaansan karaan tilaabo kama qaadi karaan waa in lagu fuliyo amar ka soo fulay uun madaxtooyada ka soo fulay taladii baa la sugu yimid marka taladii markii la isugu yimid taladii iyo say muuse kusoo gaadhay iyo baa meeshan hadda lainooga qisoonaya wa jaa waxaa yimid rajulun nin baa yimid min aqsa almadiinati madiina magaalada meesha ugu fog buu ka yimid dhanka ugu shisheeya magaalada ayuu nin ka yimid yascaa isaga oo degdegaya nin ordaya oo degdegaya magaalada dhanka ugu shisheeya ka yimid qaala markaasa wuxuu yidhi yaa muusa muusow ina almala'a akhyaartii madaxyaweyntii fircoon ya'tamiruuna way shawrayaanoo way tashanayaan bika adigay kuu tashanayaan liyaqtuluuka inay ku dilaan darteed ee fakhruj bax inak innii anigu laka adiga min annaasixiina kuwa naseexeenayaan ka mid ahay waan kuu naseexaynaya daacad baana ku ahay niyow meesha iskaga carbu ku ka bax fakharaja waa baxay nebi muuse minhaa magaaladii buu ka baxay khaa'ifan xaalo uu yahay mid baqaya yataraqabu oo korkoranayo bal wax in laga daymiimaado iyo in jidka loo galayo waxbuu filaya qaala markaasaa wuxu uhi nebi muuse rabbi rabbigayow najinii i badbaadi min alqawmi qowmkii xaggooda iga badbaadi aldaalimiina ee daalimiinta ahaa adigu waxa weeyaan shirka marka la fadhiistay oo loo tashanayo waxaad moodaa go-aanka in lagu gaadhay in la dilo nin baa marka meesha joogo warkii helay taqriiban waxay u badan tahay inuu qoyska fircawn ka dhashay culimada qaarkood waxay leeyihiin ninkaasi waa muminu aali fircawn muminu aali fircawn ninka macnaha ka hadlay ee fircoon iyo dowladdiisa la hadlay ee yidhi ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbiy allah qisada dheera inoo imaan doonto insha allahu tacaala ninkaasuu ahaabay qaarkood leeyihin qaarna maahe waxay leeyihiin nin kalu ah adiga nin unbaa warkii soo gaarsa wuxu warnin waa lagu tashanaya madaxdii baa kuu tashanaysa meesha iskaga bax aniguna daacad baan ku ahay nabiyullahi muusa calayhi salaam warkiisii waa yeelayo wuu baxay isagoo weliba isjirayo taraqub iyo korasho badani ay ku jirto ilaahay buuna baryay subxana wa tacala rabbi najinii min alqawmi alaalimiin xaaladdu markay cidhiidhi kula gashaba ilahay unbaa lagu cararaa sooma waka rususha mid walba markuu cidhiidhi gala iyo dadka saalixiinta ah meel kaloo loo carara ma jirto ilahay unbaa lagu cararaa subxana wa tacala saas maana ayib wa jaa waxaa yimid rajulun nin baa yimid min aqsa almadiinati magaalada meesha ugu shishaysay ugu fog buu ka yimid xaafadaha ugu shisheeya magaalada ayuu ka yimid qaala marka wuxuu yihi yaa qawmi yaa muusa yascaa xaalo uu degdegay isagoo degdegaya oo isla macnaha intaan lagu fulinin ka gaadh oo warka gaadhsiiy qaala wuxuu yihi yaa muusa muusow ina almala'a madaxyaweyntii ya'tamiruuna way tashanayaan bika aday kuu tashanayaan oo kuu shawrayaan liyaqtuluuka si ay kuu dilaan ee fakhruj bax innii anigu laka adiga min annaasixiina kuwa naseexaynayaan ka mid ahay innii anugu min annaasixiina kuwa naseexaynayaan ka mid ahay laka adiga kuu naseexaynayay fakharaja wuu baxay minha magaaladiibuu ka baxay yataraqabu isaga oo koranaya inay wax ka daba yimaadaanoo la qabto la dilo wax walba filanaya macnaha qaala markaasaa wuxuu ihi rabbi rabbigayow najinii i badbaadi min alqawmi qowmkii xaggooda iga badbaadi aldaalimiina ee daalimiinta ilaah fircoon iyo qowmkiisa iga badbaadi gacanta ha ii gelinin walama tawajaha tilqa'a madyana qaala casaa rabbii an yahdiyanii sawa'a sabiil xagee buu u dhaqaaqay nabiyullahi muusa calayhi salaam walamaa goortii tawajaha uu jihaysta u jeedsaday tilqaa'a madyana madyan xaggeeda madyan hagaageeda iyo dhankeeda markuu u jeedsaday ayuu qaala wuxuu yidhi casaa waxaa mudan rabbii rabbigay an yahdiyanii inuu i hanuuniyo sawaaa asabiili jidka bartamihiisa inuu igu hanuuniyo yani jidka toosan inuu igu hanuuniyo ayaa macnaha waxa way mudan yahay walamaa goortii warada uu arooray maa madyana madyan meesha la yidhaahdo biyaheedii markuu ku arooray ceelkeedii meeshii laga cabi jiray wey ayuu wajada wuxuu helay nebi muuse calayhi biyaha korkooda wuxuu ka helay ummatan ummad oo min annaasi dadka ka mid meeshiibuu wuxuu ugu yimid ummad dadka ka mid a kuwaasoo yasquuna waraabinaya maxay waraabinayaan xoolahoodiibay waraabsanayaan wawajada wuxuu helay min duunihim dadkaa sokadooda dadkaa meel ka sokaysa wuxuu ka helay imra'atayni laba dumar ah kuwaasoo taduudaani celcelinaya oo horaya taduudaani ari bay wataanoo xoolay wataanoo markaasay celinaya ceelasha iyo darkay ka celinaya meeshaasay ku dabaalayaan ayib qaala markaasa wuxu uhi nabi muuse maa khabukumaa xaalkiinu muxuu yahay labadii gabdhood buu warsanaya maa khabukumaa arrinkiinu muxuu yahay maxaa dhacayo dadkuna ceelka uga cabayaan idinkana banaanka idin tumay qaala taa waxay yidhaahdeen laa nasqii ma waraabino xoolaha naga ma waraabinayno xataa yusdira ilaa ay fuliyaan alricaau kuwa xoolaha raacaayay ilaa ay xoolahooda fuliyaan annagu ceelka iyo darka maba gallaba yani waa dumaroo musaaxamo lama samayn karaan ragga wa abuunaa aabbahanana shaykhun oday weeye kabiirun oo weyn ragna aabba unbaa noo ah aabbana waa nin duqooda oobay fasaqaa markaasuu waraabiyey nebi muuse lahumaa labadii gabdhood buu xoolihii u waraabiyey uma kadibna tawallaa wuu jeedsaday ila dilli hooska xaggiisuu u jeedsaday faqaala markaasaa wuxuu ihi rabbi rabbigayow limaa shaygii anzalta aad dejiso ilaya aniga xaggayga usoo dejiso oo min khayrin khayr ah faqiirun midkii u baahan baan ahay ilaahu maanta waxaad igu soo dejiso khayra waa u baahnahay buu macna saas wey macna nabiyullaahi muusa calayhi salaam wuxuu aaday madyan xagga madyan buu aadayo madyan waa diyaaru yani nimankii reer madyan ee nabiyullaahi saalix loo diray sooma ayn dhulkii deegaankooda ahaa wey shucayb baa loo diray shucayb nabiyullahi shucayb loo diray meeshii yani deegaankooda ahayd halkaasuu u dhaqaaqay meeshuu ka dhaqaaqay waa masar taqriiban wuxuu soo aaday xagga shaam buu soo aaday xagga shaam ayuu soo aaday meeshaasuu yimid marka meeshaasuu isaga soo dhaqaaqay tilqaa'a madyan waxaad moodaa marka inaysan waxba u qorshaysnayn cadowgan uun ka faka mooye laakiin meel gooniya uu ku socdo ma jiro wejigiisa unbuu isaga dhaqaaqa adiga haddii hadda lagu yidhahdo daqiiqado kadib baa lagu qaban doonaa haddii kale carar tala waa kugu baridayo kugu soo boodayo saa kugu soo boodo wejigaaga unbaad u dhaqaaqi bal horta uun dhuuman baad dhihi sooma nabiyullahi muuse calayhi salaam waa iska dhaqaaqi waa dhaqaaqi tilqaa'a madyan xaggu u dhaqaaqi markaasuu wuxuu yidhi rabbi wuxuu rabbigay waxaa wuxuu mudan yahay inuu hanuuniyo jidka bartamihiisa inugu hanuuniyo macnaa jidka toosan buu ka wada jidka toosan labaduba way dhici kartaa yacni arrintayda siday ku fiican tahay inuu igu hanuuniyo ama jidkan aan hayo inuu ilaahay subxaana wa tacaala kiisii toosnaa igu hanuuniyo meel fiican ilaahay subxaana wa tacaala uu iga idrido oo meel fiican igeeyo rabbi subxaana wa tacala waa mudan yahay buuhi macnaha nabiyullahi muuse calayhi salaam suu usii socday madiyan ceelkeedii laga cabayey buu yidhi maa madiyan waa biyaha meeshii ceelka laga cabay markuu meeshii yimid dad badan baa ceelka ka cabayay xoolihii baa arooraa yimid xoolihii baa la warowsanayaa dadkan xoolaha warowsanaya ee ceelasha shubahaya ee xooluhu u cabayaan intuusan gaadhin ayuu wuxuu helay laba dumar ah oo iyagu xoolahoodii meesha ku horaya celinaya darka ka celinaya waxbana uma cabayaan dadkii kalena xoolihii waa cabayaan markaasuu weydiiyo wuxuu i muxuu yahay arkiinu maxaa xaalkiinu warkiina bal ii sheega maxaa dadkuna xoolahooda u cabayaan idinkana xoolihiinii banaanka dhigay markaasaa waxay yidhaahdeen sidanadaba ma cabno oo xoolaha ma waraabino ilaa dadka xoolo dhaqatii intay xoolahooda warowsadaan ay fuliyaan ooy ceelka ka fulaan oo ceelku cidloobo markaa un baanu gallaayo aanu ka warowsanaa waa dumar dumarna waxaa lagu yaqaanaa sideedaba ragga macnaha waxa weye lama cidhiirtamaan raggu meeshay ku jiraan dumar ma geli karaanoo dee xishood baa ku jira inay macnaha waxa weye shafka ku diiraan oo wadaanta qabtaan oo u heesaan oo soo saaraan oo ay macnaha waxa weye daftaxaytaan oo maradii gaabsadaan oo maya dhici karta meeshan hawl adag baa taa allahuma markii raggu xoolahooda warawsadaan oo xooluhu kala fulaan inay intay uun soo dhawaystaan markaa uun ay ayar warawsadaan mooye hadda tartan iyo cidhiiri lama geli karaan ragga halkaasay marka ku celinayaan waqtigiibay sugayaan macna markaasa waxay yidhahdeen sidaasaaba noocaada ragna aabbaa noogu dhow aabbana waa duqoobo waa nin da-a nin caaliya hadda wadaan geli kara ma aha nabiyullaahi muuse calayhi salaam ixsaankiisa iyo samafalkiisa u fiirso isagaa fiik ah meella kuma tirsana haddana maca dalika ixsaan iyo samafal buu sameeyeyo labadii gabdhood buu xoolihii u waraabiyey fasaqaa lahumaa wuu u waraabiyey haddaad adiga samafashaso ilahay kuma samafalay hal jazaau lixsaani ila lixsaan samafal ilahay waa ku samafalaya soo cidhiidhi kuma jirtid gabdhahan cidhiidhiga ku jira ka saar ilahay baa cidhiidhiga kaa saaraya saas way macana markaad xaaladaadu adkaato samafal baa la galaa khalqigaa ilaahay baa loo samafalaa allah subxaana wa tacala wuu kuu samafali markaaba nabiyullaahi muuse calayhi salaam markuu u waraabiyey oo xoolihii ay u fuleen asagu wuxuu iska aaday meel hoosa dib buu u laabtay gadaabuu macnaa u jeesaday hoos buu iska fadhiistay markaasuu rabbigii baryay subxaana wa tacala wuxuu rabbi ow maanta wax alla wixii khayr noocuu dooniba ha ahdeed ii soo dejiso waa u baahna maanta maalinaan ugu baahi badnaa wey macnaha yacni waxa weye cirkaa dheer dhulna kaa dheer dhulkuu yaqaanay iyo masarna waa ka cararay dhulkan uu yimidna dhul uu dadkooda yaqaano ma aha meeshaasuu marka iska fadhiistay laakiin yuu ku xidhan yahay allah buu ku xidhan yahay subxana wa tacala nin alla ku xidhanna wehel kale uma baahnaa walamaa goortii tawajaha uu jihaysta oo jeedsaday tilqaa'a madyan madyan meesha la yidhahdo dhankeeda markuu u jeedsaday ayaa qaala wuxuu yihi nabi muuse casaa waxaa mudan wuxuu mudan yahay rabbii rabbigay an yahdiyanii inuu ii hanuuniyo sawaa'a sabiili jidka bartamihiisa inuugu hanuuniyo ama jidka macnawiga ha noqda ama xisiga ha noqda jidka toosan walamaa goortii warada uu arooray maaa madyana walamaa goortii warada uu arooray nebi muuse maaa madyana madyan biyaheedii markuu ku arooray wajada wuxuu helay calayhi biyaha korkooda ummatan ummad buu ka helay jamaaca koox koox wey macnaha oo min annaasi dadka ka mid kuwaasoo yasquuna waraabinaya ay mawaashiyahum waay xoolahoodii bay waraabinayaan wawajada wuxuu helay min duunihim kuwa sokodooda imra'atayni laba dumar ah kuwaasoo taduudaani celcelinaya xoolaha biyaha iyo darka ka celcelinaya qaala markaasaa wuxuu yihi maa khatbukumaa sha'nigii miyo xaalkiinu muxuu yahay qaala saa waxay yidhaahdeen laa nasqii ma waraabinno mawaashiina way macnaha xoolahanaga ma waraabinno aan wadanno sideedaba xataa yusdira ilaa ay fulaan ay fuliyaan arricaa'u kuwa xoolaha la jiraayay yacni mawaashiyahum xoolahooda ilaa ay fuliyaan meeshaa mafcuulkii baa ka wada go-an ilaa xoolahooda ay fuliyadunaa aabbahanana shaykhun oday weeye kabiirun oo weyn oo ceel aan geli karin fasaqaa markaasuu waraabiyey lahumaa labadoodii buu u waraabiyey uma kadibna tawallaa wuu jeedsaday ila dilli hadhka iyo hooska xaggiisuu u jeedsaday faqaala wuxuu ihi rabbii rabbigayow faqiirun baan ahay faqiir intaasa macnaa wax wey rabbi rabbi rabbigayow inii anigu faqiirun mid baahan baan ahay limaa shay anzalta aada dejiso ilaya aniga xaggayga oo min khayrin khayr uun ah mid u baahan baan ahay maanta wax alla wixii khayraad iisoo dejiso ufiisa farajku durba meeshuu ka furmay fa jaaat waxaa timid jaaad way timid hum muuse waxaa u timid ixdaahumaa labadii gabdhood mid ka mid tamshii xaala ay socoto cala istixyaain xishood korkii xaala ay ku sugantah ayadoo xishoonaysa oo socodkeeda iyo qaabkeedu xishood ka muuqdo ayay u timid qaalat waxay tidhi ina abii aabbahay yadcuuka ayaa kuu yeedhay muxuu kuugu yeedhayaa liyajziyaka inuu kuu abaalgudo ajra maa shay ajirkii inuu kaagi kuugu abaalgudo saqayta aada waraaj ajra maa saqayta waraabintaadii abaalgudkeedii inuu kuu gudo lanaa annaga aada noo waraabisa falamaa goortii jaa'a uu yimid muuse hu aabbihii markuu u yimid oo waqasa uu qisooday calayhi korkiisa alqasasa qisadiisii markuu uga qisooday arrintiisii siduu ahaa meeshuu ka yimid markuu uga qisooday ayaa qaala wuxuu yidhi odaygii laa takhaf ha baqin najawta waad badbaaday min alqowmi qowmkii xaggoodii waad ka badbaaday aldaalimiina ee daalimiinta ahaa meeshan fircoon kama taliyo ilaahayna waa ku samato bixiye yacni waxa weye waxba ha baqin bu qaalat waxay tidhi ixdaahumaa halkaa markay arrintu marayso odaygii iyo muuse isyaro fahmeen qaalat waxay tidhi ixdaahumaa labadii gabdhood middood yaa abatii aabbahayow ista'jirhu ijaaro shaqaalayso wiilka maxaa yeelay inna khayra man cid ka ugu khayr badan ista'jarta aada ijaaratood shaqaalaysatahay ka ugu khayr badani alqawiyu midka taagtale wey alamiinu ee la aaminay ruuxaad shaqo u dhiibatay nin shaqadiisana ka adagoo taag iyo xoog u hay lana aamino oo wixii loo dhiibto xifdinayaa ugu fiicane ninkana labadaa wuu yahay inoo qababay tir yuusan inan dhaafin qaala wuxuu yidhi odaygii innii anigu uriiddu waxaan doonayaa muusow an unkixaka inaan kuu guuriyo ixda bnataya labadaydan gabdhood middood haatayni ee kuwan ah labadaydan gabdhood ee kuwan a mid ka mida inaan kuu guuriyaan doonaya calaa an ta'juranii in aad yani calaa an ta'juranii inaad ii ijaarnaato korkeed baan kugu guurinaya ama inaad ii ijaarnaato shardigeed baan kugu guurinaya thamaaniyata xijajin sideed sano sideed sano inaad ii ijaarnaato ood ii shaqayso korkeeda ama shardigeeda ayaan kugu guurinaya fain atmamta haddaad dhammaystirto cashran toban oo sideed maal anigu codsaday toban aad iiga dhigtana fa min cindika agtaaday ka ahaatay cindika agtaada xaggeeday ka ahaatayoo waa arrin adigu un markaa aad iladamyani wax wey aad ila doontay wey wamaa uriidu mana doonayo an ashuqa inaan dhibo calayka korkaaga inaan dhibo mana ku dhibay haddii aadan qaadi karanina kugu dhibi maayo haddii yani waxa wey aada shaqadaa ii qabatana kolley ku dhibi maayo satajidunii waad i heli doontaa in sha allahu hadduu alla doono min asaalixiina kuwa suusuubane wan wanaagsan inaan ka mid ah dhaqankaygaad ka heli doontaa insha allahu tacala buu ku yidhi nabiyullahi muuse alayhi salaam farajkiisii waa bilowday xaalad cidhiidhiya buu galay ina maca alcusri yusran weeye xaaladii waa laga baxayaa labadii gabdhood mid ka mid a u timid iyadoo socota oo weliba xishood ka muuqda cala istixyaa saas dumarka saasaa da'di u ah bal dumarka keliya meehe rag iyo dumarka xishoodku sidiisaba waa khuluq aada u qiimo badan wey ruuxu hadduu xishood waayana dadnimaba male saas wax dadnimo uu leeya ma jirto shaksiyad iyo insaanimada dhan baa ka dhimanaysa waa ka nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ahaa dad buu ugu xishood badnaa xataa gabdhaha aan weligood la guursanin rag iyo shukaansigoodna aan aqoonin gurigii aabbahood iyo hooyadood ay ku koreen ku nool nebi maxamed baa ka xishood badnaa salawatu rabbi wasalam caleyh saas yani xishoodku sidiisaba waa sima aada u qiimo badan sideedabana iimaanka qayb ka mid haddii uu ruuxu xishood waayo xishood la-aan lagu arko rag iyo dumar midkii dooni ha ahaadee daliil waxay u tahay ruuxaasi ama iimaan male ama iimaankiisu waa tabardaran waa isku lamaan yihin buu nabi maxamed yihi salawatu rabbi wasalam caleyh marka gabadh xishood ka muuqdo oo dhaqankeediiy akhlaaqdeediiy say u socotay iyo say u hadlaysay iyo labiskeediiy xishood ka muuqdo ayaa u timid waxay tidhi aabbahay baa ku yeedhay waxaana la doonayaa wixii aad noo waraabisay waraabintii aada xoolaha noo waraabisay abaalgudkeedii inuu ku siiyuu doonayo nabiyullaahi muuse calayhi salaam waa soo tegey odaygiibuu u yimid wuu u warramay ila waa lays waraysan marka hore wuu u warramay meeshuu ka soo jeedo alkuu ka yimid meeshan sababtuu ku yimid wuxuu soo maray yani waqasa calayhi alqasas arrintiibuu uga qisooda uga warramay markaasuu odaygii wuxuu bilaabay inuu dejiyo yidhaahdo dhibkii aad ka baqiseed ka soo carartay waad ka badbaaday iyo aalimiintii fircoon iyo qowmkiisii meeshan fircoon kama taliye yani wax wey hacasanin buu ku yidhi macnaha intaa kadib malaha gabdhaha mid ka mid a waxay uun iska damcday ninkan qiimaha badan inuu odaygu shaqaalaysto sababtu waxa weeyaan yacni nin uun isagoo iska socotaa intuu soo mara ayagoo rafaadsan xoolihii u waraabiyey xoolihii markuu u waraabiyeyna inta aan u dhaafin so wax qiimo weyn maaha waxba ma weydiisanin xataa war waan gaajaysnahay maadaama xoolihii aan idiin waraabiy bal ilisa muuna dhihi bal fiiri gabdhihii gabdho keliyay ahaayeen damaaci kama gelin gabdho cidla cidla iska joogo keligood xoolo wata nin badbaadinaya waa yari damaaci xataa kama gelin gabdhuhu marka waxay la yaabeen ninkan kartidiisa iyo ammaanadiisa marka uu ceelka shubayo xoolaha waraabinayana nin xoog badan oo karti badan oo shaqadiisa ka adag buu ahaa ayaga iyo qaabku ula dhaqmayna nin aamina buu ahaa oo haba yaraatee aan wax saqajaanayo xumaantoona kula kicin gabadhu marka yani waxa wey arrimahaasa cajabgeliyey waxay ku tihi aabbaw ninkan yuusan ina dhaafin laba khaslaba yuusan inugu dhaafin waa nin xoog leh oo taag leh talabaadna waa nin aamina labadaa arrimoodba aynu ugu xilano ninkan shaqaalayso oo ha inoo shaqeeyo ha ijaarabay ku tiri odaygii taladii waa la dhacay gabadh usoo jeedisay wuxuu yidhi waxaan doonayaa gabdhahayga mid ka mida inaan kuu guuriyo labadii gabdhood arkaysay mid baan rabaa kula rabaa oon kuu guuri rabaa buy ila sideedaba haddaad ruux inaad dabarto doonaysa gabadh baa loo guuriya soomaalidu saas samayn jira soomaalidu waagii hore wadaad socotaa baa soo marahayo oo malaha iska duuflaal ah wadaadkaasay rabaan inuu u fadhiisto oo uu xer wax ugu akriyo oo markaasaa gabadh lagu tabdacaya wadaad gabadhan la siiyey waxoogaa xoolahan loogu daray xaggee buu aadi maba aadi ma jiro waxaan rabaa inaan gabadhayda kuu guuriyo buui marka horta lugta ka cig gabadhii baan kuu guurinaya gabdhadayda gabdhood min ka mida laakiin shardi baan kugu guurinaya shardigaan kugu gurinaya wuxuu yahay inaad sideed sano ii shaqayso sideed sano inaad ii ijaarnaato ujuurada ma aha in bilaash ugu shaqaynayo calaa an ta'juranii wuxuu qaadanayaa ujuuruu qaadanaya xoolahan iyo reerkan oo u shaqaynayo ujuuro ku qaadanaya gabadhna waa loo guuriyey ujuurada waa loogu daray sooma ma aha macnaheedu inay tahay gabadhayda waan kuu guurin laakiin waxaan kuugu guurinayaa yarad baan kaa qaadanaya yaradkeedu waa inaad ii shaqayso intaasuusan sax ma wadaadaha meesha waxay ka yidhaahdeen yaradka soomaalida halkanaa laga qaatay sax ma meesha yarad ma yaallo shaqo bilaashana ma taallo gabadha waan kuu guurin laakiin waxaan kuugu guurinayaa xoog baan u baahnahay gabdhahan unbaa aniga dad ii ahe gabadha waxaan kuugu guurinayaa inaadan iga teginoo sideedaa sana ila joogto sideedaa sanana ii shaqayso ujuuradaadii iyo wixii shaqadaadaa xoolo ay ku qaadanaysana anaa ku siinay saas way macnaa hawsha odaygii marka saasuu ku leshay wuxuu yidhi sideedaa sano wixii ka badan toban sano haddaad iiga dhigtana adiga agtaada wey adigay kula jirtaa wey macda iyada mana doonayo inaan ku dhibo dhibaato agtayda kala kulmi maysid waadna ii heli doontaa haddaynu wada dhaqanno dadka wan wanaagsan ee saalixiinta inaan ka mid ahay macnaha saas weyan ayib fa jaa-athu muuse waxaa u timid ixdaahumaa labadii gabdhood midoo tamshi iyadoo socota cala istixyaain xishood korkii xaala ay ku suganta qaalad markaa waxay tidhi innii ina abii aabbaha yadcuuka wuu ku yeedhayaa liyajziyaka inuu ku abaalgudo daraaddeed ajra maa saqayta maada mastirii ka dhig ajra maa saqayta ajra saqyika waraabintaada ujuuradeedii lanaa annaga aada noo waraabisay middaa ujuuradeedii iyo abaalgudkeedii inuu kugu abaalgudo oo ku abaal mariyo yuu kuugu yeedhaya falamaa goortii jaaa uu yimid muuse jaaa uu yimid hu odaygii markuu u yimid oo waqasa uu qisooday caleyhi korkiisa alqasasa qisooyinkii qisadii wixii soo maray iyo arrintiisiiyo markuu uga warramay qaala wuxuu yidhi laa takhaf ha baqin buu odaygii yidhi najawta waad badbadbaaday oo waad samato baxday min alqowmi qowmkii xaggooda alzaalimiina ee daalimiinta waa fircoon iyo dadkiisii qaalad waxay tidhi ixdaahumaa labadii gabdhood midood yaa abati aabbahayow ista'jirhu ijaaro ninkan maxaa yeelay inna khayra man cidka ugu khayr badan oo ista'jarta aada ijaaratahay alqawiyu waa midka taagta leh ee xoogga leh alamiinu ee haddana la aamino sideedaba haddaad ruux shaqo u dhiibanaysa labadaasaa laga fiiriya ruuxu shaqada ma qaban karaa awoodeedii iyo kartadeedi iyo khibradeedii ma leeyahy kow ta labaad aamin maya labadaa cunsur haddaad hesho ruuxa shaqada u dhiiba mid hadduu ka maqan yahay waxba ku dhiiban shaqadaasi shaqo adig keligaa ku khusaysa ha noqoto ama shaqada caamka iyo mas-uuliyadda caamka ee ummadda u taalla ha noqoto saas sifaadkaas waa sifadka yani waxa weye cidda la shaqaalaysanaya ayay macnaha tilmaamaysa qaala wuxuu yihi innii anigu uriidu waxaan doonayaa an unkixaka inaan kuu guuriyo ixdabnataya labadayda gabdhood midood haatayni ee labadan ah ee kuwan ah calaa an ta'juranii in aad yani ii ijaarnaad inaad ii ijaarnaatid shardigeed ayaan kuugu guurinaya hamaaniyata xijajin sideed sano inaad ii ijaarnaato sideed sano inaad ii shaqayso shardigeeda ayaan kuugu guurinaya fa in atmamta haddaad dhammaystirto cashran toban fa min cindika agtaaday ka ahaato taasi waa midaad adigu ku tafadushay oo samafal wey wamaa uriidu mana doonayo an ashuqa inaan dhibo calayka korkaaga inaan ku dhibo ma doonayo satajidnii waad ii heli doontaa in shaa allahu hadduu alla doono min asaalixiina kuwa suusuuban ee fiican inaan ahay ka mid ahayoo aadan dhib igala kulmi doonin macnaha qaala dalika baynii wa baynaka ayama alajalayni qadaytu falaa cudwaana calaya wallahu cala ma naqulu wakiil qaala wuxuu yidhi nabiyullahi muusa jawaabtiisii wey ilan gabadh baa la rabaa inuu guursado sooma talaa loo soo bandhigo shardi wadata arrintii buu ka jawaabaya qaala wuxuu yihi nabiyullaahi muusa calayhi salaam dalika kaasi arrintaa aada soo jeedisay baynii wa baynaka aniya adigay naga dhexaysaa aniya adiga dhexdeenna weeye ayama alajalayni labada muddo middii qadaytu aan gudana falaa cudwaana wax collaytan ah cadaawaysi ah calaya korkayga ma ahan wallahu allana calaa maa naquulu waxaan leenahay wakiilun mid loo tala saarta wey falamaa goortii qadaa uu guday muusa muuse markuu guday alajala ajashi muddadii la qabsaday markuu guday oo wasaara uu socday biahlii reerkiisii uu la socday ayuu aanasa wuxuu arkay markaa min jaanibi tuuri buurta dhinaceeda wuxuu ka arkay naaran dab qaala markaasu wuxuu yihi liahlihii reerkiisii wuxuu ku yidhi umkusuu nagaada sii jooga inii anigu aanastu waxaan arkay naaran dab ayaan arkay lacallii waxaan mudnahay aatiikum inaan idinla imaado minhaa naarta xaggeeda bikhabarin war inaan idinka keeno jidkii ku saabsan aw amase jadwatin ama qori inaan la imaado qori dab ah aw jadwatin ama qori oo min annaari dab ah lacallakum tasdaluuna si aada ugu diirsataanood u kulaaxdaan falamaa goortii ataaha falamaa goortii ataa uu muuse yimid haa naartii markuu yimid iyo dabkii meeshii dabku ka baxayay markuu yimid ayaa nuudiya loo dhawaaqay min shaati'i lwaadi togga qarkiisaa looga dhawaaqay qarkii al aymani ee midigta ahaa qarkii filbuqcati filbuqcati buqcada dhexdeeda ahaa buqcadii almubaarakati ee la barakeeyey meeshii booskii barakaysnaa dhexdiisaa looga dhawaaqay min ashajarati geedii xaggeedaa looga dhawaaqay shaadhiga ka bedel ayaa muusa maxaa loogu dhawaaqay ayaa muusa muusow innii anigu ana anigu allahu alla ayaan ah rabbulcaalamiina uunka oo dhan rabbigii ahaa saasaa loogu dhawaaqay nabiyullaahi muusa calayhi salaam arrintii waa guddoonsaday inuu la xidido ninkii reer madyan waa ogolaaday wuxuu yidhi arrintaasi waa arrin inaga dhaxaysa waan yeelay wey macanaa baynii wa baynaka waan yeelay labada muddo eed soo jeedisay kolba tii aan gutana haddee collaytan iyo cadaawad ma jirto haddaan sideedda sano dhammaystana hadda wixii ka dambeeya waan fasaxnahay oo xaq layguma leh in la yacni la ii xanaaqo ama colaad la ii qaado haddaan tobanka ka dhigana sidoo kale falaa cudwaana calay ballantaa aynu dhiganay iyo heshiiskaa aan gallayna ilaahay baa loo tala saartaayo markhaati ka ah ilahay baynu markhaati gashanayna nabiyullaahi muusa calayhi salaam ninkiibuu la xididay madyan buu iska degay muddadii markuu gutay waa muddadee laba mudday ahayde waa siddeed sano iyo toban sanay ahayde waa tee waxay u badan yihiin ibnu cabaas iyo mufasiriinta salafku inay ahayd muddadii tobanka sano inuu dhammaystiray saas al ajala ayaa laga fahmayaa bay leeyihiin muddadii tobanka ahayd buu u dhammaystiro labadii sanana wuu ugu daray markaasuu wuxuu bilaabay marka nebi muuse inuu soo guuro oo masar kusoo laabto reerkiisii oo gabadhii uu ka guursaday ah ayuu marka soo kaxaystay masar iyo waalidiintii iyo dadkii uu ka dhashay iyo halkiibuu isaga soo noqday markaa ilaa iyo waktigaa wax risaaloo loo dhiibay ma jirto wax u yimid oo layidhi rasuul baa tahaye kac ma jiro waa intaan rasuulka laga dhigin ka hor soo nebi maxamed ba afartan sano ma joogin dhulka isagoon ma lagu imaaninoo la dirin saas sidii marxaladaasu ku jira xilligaasu ku jira soo noqoshadan marka madyan uu ka soo noqonayo jidka soo hayo wuxuu un malaha u hiloobay dhulkiisii iyo dadkiisii iyo uu ka maqnaa bal kullaabuu isyidhi saasuu marka jidka dib ugu soo qaaday isagoo reerkiisii wataya xaaskiisii masar buu kusoo laabtay jidka intuu soo hayay baa wuxuu arkay yacni waxa weeyaan buurta duur la yidhahdo waa meeshii loogu waxyooday nebi muuse calayhi salaam ayuu dhinaceeda wuxuu ka arkay dab markaasuu reerkiisii ku yidhi bal meeshan igu sii suga dabkaas aan arkay baan bal aadayahay dab baan arkay waxaanan u aadayaa ama war baan inooga keenay jidkii ku saabsan jidkii bay ka habaabeen oo dab jidkii inoo tilmaamaynu helaynaa ama haddii kaleeto dab baan inooga keeni oo dhuxul dab ah qori dab ah ayaan ka soo qaadiyo markaa haddii aynu ku diirsanno oo dhaxantan aan iskaga kicinno oo aynu kulaalno markuu nabiyullaahi muuse calayhi salaam meeshii dabku ka kacayay u yimid ayaa loo dhawaaqay ilan wuxuu dab caadiba ma ah meeshii baa looga dhawaaqay xaggay ahayd meeshaas waxaa looga dhawaaqay tog meesha ku yaallay dhinaciisaa looga dhawaaqay tog meesha ku yaallay qarkiisa ayaa looga dhawaaqay toggu laba qar buu leeyahay ma qar ka midigtaa mise midig bidaxa mid ka midigtaabaa looga dhawaaqay ka midigtaa waa dheer yahay ma hal meel oo ka mid a looga dhawaaqay mise kulligiibaa looga soo dhawaaqay fi lbuqcati almubaarakati qarkaa midigtaa boos ka mida oo barakaysan hal meel oo ka mid oo barakaysan baa looga dhawaaqay meesha lafteedu way ballaadhan tahay hala sii xadido min ashajarati geedii halkaa ku taallay xaggeedaa looga dhawaaqay soo aad looma sifaynin marka saas way macnaha yaani tog baa marayay qarkiisa midigta ah qarka midigtaa waxaa ku taallay meel barakaysan meeshaa barakaysan geed baa ku dhex yaallay geedkaa dhexdiisuu dabku ka kacaya nuurka iyo iftiinku halkaasu ka baxaya halkaasaa looga dhawaaqay nabiyullaahi muuse calayhi salaam waxaana lagu yidhi muusow cidda kula hadlaysaay waa aniga allihii ku abuurtay uunkanoo dhanna iska lahaa wey sooma waa kaan soo marnay an buurika man fi nnaari waman xawlaha halkaasuu ilahay uga dhawaaqay subxana watacala yacni nuurkan iyo iftiinkan dhexdiisa cidda ku jirta hala barakeey waxaynu soo rajaxnay sida ra'yiga aimada salafka laga soo guurinaya inay tahay allah subxaana wa tacaala inay ku dhacayso man fi nnaari naartuna bimacnaa nuur ay tahay inkastoo sheekh maxamed amiin shinqiti cali raxmatullahi ra'yigaasi uu isagu ka iilanayo oo uu leeyahay man fi nnaari waa malaaig saasuu le maana ayib adiga waxa weeyaan halkaasaa looga dhawaaqay nabiyullahi muusa calayhi salaam shaki male marka waana la isku waafaqsan yahay halkaasi dhawaaqa uu ka maqlay nebi muuse inuu ilahay hadalkiisi yahay subxana wa tacala saas maxaa yeelay ma makhluuq baa dhihi kara inanii ana allah ma makhluuq baa dhihi kara malagna saa ma dhihi karo cid kaloo sheegan kartana ma jirto oo isu tiirin karta yacni waxay uluuhiyada isu tiirin karta allah hadalkiisii oo dhaba buu nabiyullahi muusa calayhi salam halkaa ka maqlay xikmad ilahi baa ku jirta subxana wa tacala saas macana ayib qaala wuxuu yihi nabiyullahi muusa dalika midkaasi aad tilmaantay baynii aniga dhexdeeda iyo wa baynaka dhexdaada wey aniga adiga inaga dhexaysaayo heshiiskaa yeelay wey ayama alajalayni labada muddo labada ajal middii qadaytu aan gudo falaa cudwaana cadaawaysi iyo collaytan calaya korkayga ma ahane labadaa muddo taan dhammeeyo oon gudaba hadda waxa weeye markaa kadib colaytan iyo cadho iyo in la ii xanaaqay iyo markaa haddaan tashado ma jirto macna wallahu allana calaa maa naquulu waxaan leenahay korkiisa wakiilun mid loo tala saarto weeye oo markhaati la gashado falamaa goortii qadaa uu guday muusa muuse alajala muddadii markuu guday ajashii la qabsaday markuu guday oo wasaara uu socday biahlihi reerkiisi uu la socdo masar la soo aaday markaasuu aanasa wuxuu arkay min jaanibi tuuri buurta dhinaceeda wuxuu ka arkay naaran dab buurtaasi dhankeeda midigtaa min jaanibi tuuri lyman ayadana waa midigta wax walba waa midigta macnaha qaala markaasaa wuxuu yihi liahlihi reerkiisii wuxuu ku yidhi xaaskiisii umkusuu nagaada buu yidhi innii anigu aanastu waxaan arkay naaran dab baan arkay lacallii waxaan mudnahay aatiikum inaan idinla imaado minhaa naarta xaggeeda bikhabarin war inaan idinka keeno dee dadka dabkaa shidanaya bal inay war ina siiyaan ow amase jadwatin ama qori inaan kala imaado oo min annaari dabka ka mid jadwada waa dhuxusha iyo qoriga wax kasta oo qabas wax kastaoo dab huraya laga soo qaataba waa la yidhahda marka qoriga afka dabka ku wata ayaa laga wada lacallakum tasbaluuna si aad u kuraashaan oo aada ugu diirsataan falamaa goortii ataaha uu naartii yimid nebi muuse ayaa nuudiya loo dhawaaqay min shaati'i lwaadi togga qarkiisaa looga dhawaaqay toggii yani qarkii dhe shaaia laga sifaynaya qarkii al aymani ee midigta ahaa qarkii fi lbuqcati booska dhexdiisa ahaa almubaarakati ee la barakeeyey buqcadii barakaysnayd yaa si khaasa looga dhawaaqay min ashajarati geedii xaggeedaa looga dhawaaqay oo min ashajarita min shaadidii bay bedel ka tahay macnaha geedda xaggeedaa looga dhawaaqay oo geed halkaa ku yaalay ayaa dhexdiisa looga dhawaaqay waxaa lagu yidhi an yaa muusa muusow innii anigu ana anigu allahu alle ayaanahay allihii rabbulcaalamiina uunka oo dhan rabbigii ah wa an alqi rid casaaka hadalkanna waa lagu yidhi markaasi loo sheegay oo waxyiga loo sheego ilaahay intuu u waxyooday uu dirayo isla markaasaa waxaa loo tababarayaa ama lagu tababarayaa mucjizooyinka la siinayo qaabka uu isticmaali lahaa wa an alqi rid baa layidhi casaaka ushaada rid falamaa goortii ra'aahaa uu ushii arkay muuse tahtazu iyadoo dhaqdhaqaaqaysa kaannahaa sidii iyadoo ajaanun abeesa yar ayuu wallaa jeedsaday mudbiran xaalu yaa mid daba jeedinay walam yucaqib mana uusan cidhibtiisa ku soo noqon cidhibtiisa kumuusa soo noqonina dib uma soo laaban yaa muusa muusow baa lagu yidhi marka waa lala hadlay yaa muusa muusow aqbil soo jeedso walaa takhaf hana baqin inaka adigu min alaaminiina kuwa aaminkaa baad ka mid tahay kuwa ammaanada la siiyey baad ka mid tahay waxba lagu yeeli maayo soo noqoni taasi waa midda koobaad ta labaad uslug geli baa layidhi yadaka gacantaada waxaad gelisaa fii jaybika jeebkaaga dhexdiisa geli takhruj way soo bixi baydaaa xaalo ay tahay mid cad min hayri suu'in xumaan la-aanteed ayadoo cad laakiin cudur iyo xumaan uusan ku dhicinoo fayow iftiimaysa bay soo bixi wadmun dun baa layidhi ilayka xaggaaga waxaad u duntaay oo u leexisaa janaaxaka garabkaaga min arrahbi baqdinta darteed baqdinta aad baqaysa daraaddeed garabkaaga leexiyo xaggaaga u dunbalay fadaanika labadaadaas fadaanika labadaadaas la soo sheego oo labadee ah ushii iyo gacanta fadalika labadaadaasi burhaanaani waa laba xujo laba mucjizo wey oo min rabbika xagga rabbiga ka ahaatay ilaa fircawna fircoon xaggiisana u ahaatay iyo wa malaihi madaxyaweyntiisii inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qawman qowm bay ahaayeen faasiqiina oo ilaahay daacadiisa ka baxay muuse waxaa la yidhi usha tuur waynu soo marnay dhowr meeloode ushii baa lagu tababarayaa waynu garanay usha tuur iyo nabiyullaahi muuse calayhi salaam waa cararay soo noqaa la yidhi intaasoo dhan waynu soo barnay uslug yadaka fii jaybika takhruj baydaa iyadana way soo barnay jeebka waxaa la yidhahdaa meesha madaxa laga geliyo marada halka way macnaha halkaasuu saa uga gelinaya markaasuu xagga kilkilada ilaa kilkiladu aadinaya macnaha halkaa geli baa layidhi markaasaad soo bixinaya gacantii markuu halkaa kasoo saaraba yacni way iftiimaysaayo aad bay u caddahay cadiinka ay caddahayna ma aha cudur ku dhacay baras ku dhacay maaha min hayri suu'in waa mucjizo saas macna cudur lama caddaanin ta kale waxaa la yidhi wadmum ilayka janaaxaka min arahbi taasaa inagu cusub wadmum ilayka janaaxaka min arahbi janaaxa sidiisaba waxaa la yidhaahdaa gacanta cududeeda ilaa dhudhunka cududa iyo dhudhunka ayaa waxaa laysku dhahaa janaax bini aadamka marka la yidhahdo shimbiraha iyo waxyaalaha duulana garabk garabkoodo marka waxaa la leeyahay cududaada iyo gacantaada soo dun oo jidhkaaga kusoo dhaji ku dhaji baa leeyahy muxuu ugu dhajinayaa min arrahbi cabsida daraaddeed baqdinta aada baqday macnaha markuu baqdin ay gasho oo wuxuun uu ka baqo baqdintaasoo in laga saaro lama rabo baqdintaasi si looga saaro waxaa laleeyahay gacantaada soo dun oo xaggaaga usoo dun ilaa yani kilkilada hoosteeda iyo jidhkaaga saa ugu soo dhaji saa markuu isugu dhajiyo gacantiisii baqdintii haysay oo dhawaa ka baxaysa saas maana marka waa daawo tani aayadii horay ku xidhan tahay oo gacanta cadee soo baxaysaay iyo tani waa isku hal mucjizo laba mucjizo ma kala ah saas daraaddeed baa fadanika loo yidhi oo laba keliya loogu celiyo saddex lagama dhigin laba mucjizo waaya laakiin mucjizadan dambe oo gacanta halkan la gelinaya jidhka lagu soo dhajinayaa baa laba hawlood qabanaysa midda koobaad weeyaane cabsida way ka saaraysa midda labaad weeyaane waa aayadoo iyadoo iftiimaysa soo baxaysa saas wey macnaha labadaaba macna waa laga faa'idaysanaya waa laba mucjizo fircoon iyo qowmkiisi iyo madaxdiisii baa lagu diray baa layidhi halkaa la aad baa layidhi wa an alqirid baa layidhi muusow casaaka ushaadari falamaa goortii ra'aahaa uu arkay tahtazo iyadoo dhaqdhaqaaqaysa kaannahaa sidii iyada oo jaanun abeesa yar ah jaanun doonta soo marnay subxaanyaday dhahaan wadaadada qaarkood qaarna waxay dhahaan waa abeesada yar abeesa cad oo yar bay dhahaan waxaana loogu matalay jaanuntan baynu nidhi yacni xagga dhaqdhaqaaqa iyo fudaydka iyo bootinta sidii abeesa yar oo kale wey xagga intay la eg tahay iyo jurmigeedu intii la eg yahayna sucbaan wey waa abeesada weyn wey jurmigeedu marka waa weyn xarakada iyo dhaqdhaqaaqa iyo fudaydkana abeesa yar qaabkeedo kale u boodaysa macna saas jaanun falamaa kaanahaa sidii iyadoo jaanun ah ayuu wallaa jeedsaday mudbiran xaal mid daba jeedinay waa baqay nabiyullaahi muuse calayhi salaam waataan soo sheegnayo hadda waa baqdin bashari waa dabiici waa shay iska dabiici oo waxaadan garanayna hadduu kugu soo baxo meelaanaan fiilayninna kaaga soo baxo waaduun carari cagahumaad wax ka day ceebna ma maxaad u carartay maxaa lagu dhihi maayo saas maxaad u carartay lagu dhihi maayo maxaa yeelay bini aadamku waxyaalaha dhibka u geysta inuu ka baqo ka cararaayo waa wax la yaqaan libax hadduu kugu soo boodo si kastood mutawakil u tahay waaduun carari abeesa hadday kugu soo boodana waad carari macaadallaahi ushaad wadatay oo abeese isu bedeshay iskaba dhaaf iyadu saas way macana marka waa shay iska dabiici oo iimaan iyo tawakul iyo hiqo ilaahay iyo wax ma yeelaysa midda noocaas oo kale macna walam yucaqib ma uusan cidhibtiisa ku soo noqonin markaasaa waxaa la yidhi yaa muusa muusow aqbil soo jeedsoo soo qaadin walaa takhaf hana baqin inaka adigu min alaaminiina kuwa aaminkaa baad ka mid tahay kuwa la ammaan geliyo aaminkaa oon waxba gaadhaynin baad ka mid tahay abeesana wax ku yeeli mayso cid kale wax ku yeeli mayso ilahay baa ku ilaalinaya uslug geli baa layidhi yadaka gacantaada fii jaybika jeefkaaga geli takhruj way soo bixi baydaa iyadoo cad min hayri suu'in xumaan la-aanteed xumaan lama cadda iyo cudur ku dhacaye waa mucjizo wadmum dun ilayka xaggaaga waxaad u duntaayood u leexisaa janaaxaka garabkaaga oo laga wado gacantaada min arrahbi cabsida daraaddeed baqdinta aada baqaysa daraaddeed gacantaada dunoo xaggaaga u dun fadalika labadaas burhaanaani waa laba burhaan oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka hatay waa laba xujo iyo laba mucjizo xagga rabbigaa ka timi ilaa fircawna fircoon xaggiisana u ahaatay ama mursalan xaalo aad tahay mid la diray bihaa mucjizaadka ilaa fircawna fircoon loola diray iyo wamalaihi madaxyaweyntiisii inahum iyagu kaanuu waxay ahayn qawman qowm bay ahaayeen faasiqiina oo ilahay daacadiisa ka baxay subxana wa tacala qaala wuxu uhi nabiyllahi muusa calayh salaam rabbi rabbigayow inii anigu qataltu waan dilay minhum xaggooda nafsan naf baan ka dilay fa akhaafu waxaan ka baqayaa an yaqtuluunii inay dilaanoo ay iigu aaraan wa akhii walaalkay haaruunu ee haaruuna huwa isaga ayaa afsaxu faseexo badan minii aniga xaggayga lisaanan xagga luqadda iyo carabka fa arsilhu dir maciya la jirankayga rid-an asagoo kaalmo ah xaal uu kaalma yahay ii kaalmaya garab istaagay yusadiqu lii isagoo ii rumaynay isagoo ii rumaynayo markaan warramo oon sheekeeyo iga daba sheegahayo ii markhaati kacay innii anigu akhaafu waan baqi an yukadibuunii inay i beeniyaan baan ka baqayaa qaala rabbi wuxu uhi subxana watacala sanashuddu waanu adkayn cadudaka cududaadaanu xoojin biakhiika walaalkaabaanu ku xoojinin cududaada walaalkaabaanu ku adkaynayna wanajcalu waanu yeeli lakumaa labadiina suldaanan baanu idin yeelaynaa sallidnaan aada fircoon iyo gaalada ku sallidnaantaan ama mucjizaannu idin yeelaynaa oo falaa yasiluuna ma gaadhayaan ilaykumaa idinka xaggiinna idinma soo gaadhi karaan biaayaatinaa aayadahanaga sababtood ayaa antumaa labadiinna iyo waman cidda ittabaca kumaa idin raacday alghaalibuuna kuwa ku raynaya aati kuwa raynayaatiin aayadahanaga sababtood ayaa adigii inta ku raacdayba aada ku raynaysaan way macnaha ood kaga adkaanaysaan fircoon iyo dawladiisa macna ayib nabiyllahi muuse calayhi salaam waa kaan soo marnay codsigaasuu ilahay u gudbiyey subxana wa tacaala laba arrimood buu ugu cudur daartay waa midda koowaade rabbi wuxuu yidhi horta naf baan ka dilayo waa ninkii suuraddu soo sheegtay qibtiga ah haddaan meesha tagana anoo waxaan haddaan ku idhahda ilaahay baa isoo dirsaday warsoodigii shalayto ninka dilay fakaday ma jiri waa lay qabanoo in lai dilaa suuroobi karaysaba ta kale waa layga fasaaxa badan yahay oo hadalka gudbintiisa iyo fasaaxadiisana walaalkay hanuun baa igu dhaaban kolleyo kolleyba walaalka hala raaciyo asbaabtaa daraaddeed walaalka ha lay raaciyo haaruun kaalmuu ii noqon oo dee markaad laba tihiin iyo hal markaad tihiin soo ma kala xoog badnin yani ruuxa muuminka sidiisaba xoog wuxuu ku leeyahay walaalkii markaad intaa ka badataanna xoogu waa si macnaa waxa wey kalsoonidu waa kasii badanaysa ha ii rumeeyo oo wuu ii rumaynaya wuxuu ka wadaa yusadiqunii macnaha waxa weeye markaan warramo yuu leeyahay waa runtiisaa lagama wado maxaa yeelay intaasi fasaaxo uma baahna soo ma fasaaxo uma baahna in markuu muuse warramo uu haaruu yidhaahdo waa runtii fasaaxo badan taasi uma baahna ee waxaa laga wadaa markaan anugu warramo oo sheego wixii la ii soo dhiibay yuu isaguna iga daba sheegaya laakiin wuxuu ku gudanayaa qaabkaan anigu u gutay iyo fasaaxadan ku gudbiye mid ka qiimo badan buu ku gudbinaya saas marka marka yusadiqunii haddii intuu intaad wax sheegto ruux kale kaa daba sheegooo kaa daba maro wuu ku rumeeya sooma waa ku markhaati kacay yusadiqunii saasaa laga wadaa waxaan ka baqayaa inay ibeeniyaan rabbi subxaana wa tacala waa ka aqbalo wuxuu yihi cududaada walaalkaabaan ku xoojinay yacni xooggaagii walaalkaabaanu garab kaaga dhignay wa ku kaa labadiinaba sallid suldaan baan idin yeelayna suldaankaas wanajcalu lakumaa suldaanan waa awood ka reebaysa fircawn iyo ciidan dawladdiisu inay muuse iyo wax gaadhsiiso nabiyullahi haaruun calayhi salaam inay dhib u geysato wax ka reebayo suldaan suldaanka asalkiisa sallidnaan baa layidhaha inaad ku sallidnaato oo bedelkii isagu kugu sallidnaan lahaa inaad isaga ku sallidnaato midaasaanu idin siinaynaa idinmana soo gaadhi karaan fircoon iyo waxaanu watiy ciidamadiisa iyo dawladiisa iyo waxba dhiba idinma gaadhsiin karaan maxaa yeele suldaankaasaa laydin yeelayoo ilahay baa subxaana wa tacala idin ilaalinayo wy adiga iyo inta idin raacsanna waad raynaysaan maxay tahay sababtaad ku raynaysaan ma xoog iyo xeelad iyo awood iyo khibraday iyagu leeyihiinba maya biaayaatina aayadahanaga sababtood nebi maxamed wuu reeyey gaalo wuu ka reeyey sooma laakiin muxuu ku reeyey ma inuu wiil reer qureysheeda yahay oo reer bani haasham ka dhashay ayuu ku reeyey maya biaayaati illaahi buu ku reeyey sababta uu reynta keentay waa allah aayaduhu u dhiibtay iyo hiiladii ilaahay nabiyullaahi muuse calayhi salaam waa loo hiliyo wuu reeyey muxuu ku reeyey biaayaatina isagii walaalkii haaruun adiga waxaad ku rayni reer hebel ma aha xoog iyo milatarina ma aha dhaqaalaan leeyahayna ma ah caqli iyo cilmi baan leeyahayna ma ah waxaad ku rayn oo aad kaga rayn qayrka waa biaayaati illahi tabaaraka wa tacaala ilaahay aayadihiisa intaad qabsato kadibna u hiiliyo xoogaaga iyo xoolahaaga ku garab istaag himiladana ilahay bay ka imaan subxana watacaala sababtii lagugu hilin lahaa middaa iyada laakiin hadday awooddaadu ku cajabisood adigu isu bogtood adigiiba isku fooftood kala dhammaan weydo hadda idii ilahay waa isdaysay marka saas macna wayawma xunaynin id acjabatkum kasratukum falam tugni cankum shay-an وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين بأله سبحانه وتعالى ما أنت أقبض نايو كوح قال أبا عيسطي على الصراحة لا يقعد صوت ما تغنى وحال يدي بدندينا إذن عجبسي شبك وحا كاني وحوغا وحي يسير هذين لن نغلب اليوم عن قلة مثل عن كثرة عن قلة ما أنت يران لينوغا أتكان معي هذيك هذا ترى الأود بينو لنا هاي عيدمينو لنا هاي نيكلير بار هيسنايو halkanaynu ka dhacnayo xoolaynu haysanaa oo waa laga adkaan qacan laakiin haddaad tidhaahdo ilaahay baa inoo hiilinaya aayadaha ilahay baynu ku soconnaa manhajkeennaa saxsan rabbi baynu tala saaranaynaa wataa sababta ilahay kuugu hiilinay middaa yada subxana wataala saas mana qaala wuxuu uhi rabbi rabbiyow innii anigu qataltu waan dilay minhum xaggooda nafsa naf baan ka dilay fa akhaafu waxaan doonay fa akhaafu waxaan ka baqayaa an yaqtuluunii inay dilaan oo iigu aaraan wa akhii walaalkay haaruunu haaruun huwa isaga ayaa afsaxu faseexo badan minii aniga xaggayga lisaanan xagga luqada fasaxadaasi waxaa keenaya nabiyullaahi muuse alay slam waan ka soo marnay waxlul cuqdatan min lisaani gumtin baa carabkiisa ku jirtay culimada qaar waxay leeyiin waxaa suuroobi karaysaa nebi muuse muddo toban sano ah buu wuxuu jiray madyan ruuxu markuu dhulkii uu ku dhashay iyo luqadiisii muddo ka maqnaadana luqadii waxbaa isbedela sooma haddaad ku dhex noolaato dad man waa wey luqad kale ku hadlay luqadaadii hore ee aad ku soo kortay waxbaa iska bedelay nebi haaruun laakiin sidii uu ugu dhex koray kama dhex bixin fasaaxadu inay saa ku imaanaysana waa suurtagal macna fa arsilhu dir maci yeele jirankayga dirrid an isagoo kaalma xaal uu kaalmaya yusadiqu lii isagoo ii rumaynaya oo yani waxa aan yani waxa wey yani aan ku hadlay ii markhaati kacay inii anigu akhaafu waxaan baqaya waan baqi an yukadibuunii inay ibeeniyaan baan ka baqayaa qaala wuxuu uhi rabbi subxana watacala sanashuddu waan adkaynaynaa cadudaka cududaada waxaanu ku adkayn doonaa biakhiika walaalkaa baanu ku adkayn doonaa ku raacinoy garab baanu kaaga dhignay wanajcalu waanu yeeli lakumaa labadiinna waxaanu idin yeeli doonaa suldaanan sallidnaan aad ku sallidnaataan fircoon iyo keyr falaa yasiluuna ma gaadhayaan fircoon iyo ciidamadiisu ilaykumaa xaggiina idinsoo gaadhi maayaan biaayaatinaa aayadahanaga sababtooda ayaa antumaa labadiinna iyo waman cidda ittabaca kuma idin raacday alghaalibuuna ayaad ku raynaysaanoo kuwa raynaya aad ku tihiin ood ku adkaanaysaan macnaha falamaa jaa markuu yimid hum iyaga muusa muuse markuu ula yimid biaayaatina aayadahanagii markuu ula yimid bayinaatin iyagoo cadcad ayaa qaaluu waxay yidhaahdeen maa haadaa kani ma ahaanin ilaa sixirun sixir mooye sixirkaasoo muftaran la been abuurtay wamaa samicnaa mana aanaan maqlin bi haadaa sixirkan fii aabaa'inaa aabbayaashana dhexdooda maanaan maqal aabbayaashii alawaliina ee horreeyey wa qaala muusa muuse wuxuu yidhi rabbii rabbigay ayaa aclamu ogaansho badan biman qofka jaa'a la yimid bilhudaa hanuunka min cindii agtiisa kala yimid waman cidna wuu og yahay takuunu ay ahaanaysa lahu isaga caaqibatu daari daarta cidhibteeda dambe ay u ahaan doonto inahu amar yashaaniye laa yuflixu ma liibaanaan aldaalimuuna daalimiintu ma liibaanaan nabiyullaahi muuse aayaadkii ilaahay usoo dhiibay buu la yimid fircoon iyo dawladiisii buu u keenay markaasaa waxay yidhahdeen waa sixir la been abuurtay ushan iyo gacantan iyo waxaan uu la ordayo ilaahay baa iisoo dhiibay uu leeyahay wax ilaahay usoo dhiibay ma jire waa sixir la been abuurtay weliganana waxaan maqlay ma waxan sixir noocan oo kaleo sidan u yaalla weliganaba maana maql taarikh fii aabaa'ina alawaliina awowyadanadii hore dhexdooda kamaana maql bimacna leeyahy nabiyullaahi muuse calayhi salaam wuxuu yidhi rabbigay wuxuu og yahay oo uu yani waxa way u ogaansha badan yahay cidda agtiisa hanuun kala timid wuu og yahay yani alla waa ii og yahay inaan hanuun wato xaggiisana hanuunka aan kala imid ee aana saaxir ahayn waxaa kaloo rabbi og yahay oo u ogaansho badan yahay daarta cidhibteedu ciddaa yeelan doonto waa daartee daarta adduunyada haddii la yidhaahdana waa hiilo iyo adkaansho ciddii libta heli doonta iyo guusha waa adduunka marka daarta lagu fasiro daarta aakhara haddii la yidhaahdana waa janno saas ciddii aakharana janno yeelan doonta adduunkana lib iyo guul ku fadhiisan doonta alla waa ogsoon yahay waxaanse idiin sheegi wey shanigii xaalku inuu yahay sidiisaba daalimiintu ma aflaxaan waxay rabaanna ma gaadhaan saaxirka wax sixraya ee sixiroonuhu sidiisaba daalim wey sooma war saaxir waa daalim daalimna maba guulaystaba saaxir ma guulaysto saaxirku ma guulaysto anigana inaanan saaxir ahayn waktiga ayaa ka markhaati kici doono oo lib iyo guul baan heli doonaa taana waxay caddayn doontaa inaanan saaxir ahayn laa yuflixu zaalimuun idinka iyo suxaradiinuna meel gaari maysaan saasa macnaha waxa weeye hadalku u dhacaya falamaa goortii jaaa uu yimid muuse falamaa jaaa markuu yimid hum ayaga waa fircoon iyo ciidankiisa muusa muuse markuu u yimid biaayaatina aayadaha nagii markuu ula yimid bayinaatin ayagoo cadcad qaaluu waxay yidhahdeen fircoon iyo maliciisii maa haadaa kani ma ahaanin ilaa sixirun sixir mooye wax kale ma aha sixirkaasoo muftaran la been abuurtay wamaa samicnaa mana aanaan maqal bi haadaa kan kanoo kale wey fii aaba'inaa aabbayaashana dhexdood alwaliina ee horreeye maana maqal weligana taariikhda dib u raacnay tanoo kaleba mana maqal manaana usoo joogin wa qaala muusa muuse wuxuu uhi rabbii rabbigay aclamu yaa ogaansho badan biman cidda jaaa la yimid bilhudaa hanuunka la yimid min cindii agtiisa kala yimid waman cidna alla waa ogaansho badan yahay takuunu ay u ahaanayso lahu isaga caaqibatu daari daarta iyo degmada cidhibteeda wanaagsan ay u ahaan doonto inahu amar iyo shanigu waxa weeye laa yuflixu ma liibaanaan alzaalimuuna aalimiintu ma liibaanaan marka maa samicnaa bi hada fii aabaa'ina alwaliina warkaasi waa warka ay jaahiliintu inta badan ku doodaan maanaan maqli jirin sooma maanaan arki jirin imaanaan soo joogin waa wax nagu cusub war waxaasi daliil maaha a waxaas daliil maaha caamada iyo dadka markii ay macnaha waxa weye luunsan yihiin waxaa lagu gartaa sidiisaba ruuxu xujo iyo daliil ku horkeyn maayo kugu qancin maayo laakin muxuu ku dhihi war waxaan lama arki jirin lama arki jirin oo haddaan la arki jirin ma daliil ba imisaa wax cusub adduunka ka dhacay oo wax isbedelaya maanaan arki jirin dhaqanna nooma soo ahaan jirin macnaheedu waxa weeyaan dhaqankii aad lahaan jirteen ood ab ka soo gaadheen ayaa sidiisaba miisaan ah wixii kaa khilaafsan oo dhanna waa khalad wixii kaa waafaqsanna waa sax ma saasa arrintu marka maya adigu maxaa tahay soomaaligan miskiinka ahee caalamulislaami marka la fiiriyaba ifriqiga ah ee tirada yar ahee isaga dhanba dhowrka malyan ah markuu yidhaahdo wixii anigu aan arki jiray unbaa saxsan oo diin ah wixii dhaqankanaga khilaafsanna waa khaldan yahay caalamka kaleo dhan waa khaldan yahay sooma marka ya saas marka maanaan arki jirin war maaha maanaan arki jirin waa daliilka jaahiliyada maanaan maqli jirin waa daliilka jaahiliyada dhankanaa loo batay oo sidanay dadku u badan yihiin waa daliilka jaahiliyada wamaa akaru yani aayadda qur-aanka wamaa yu'minu aktaruhum billah ilaa wahum mushrikuun wain tudic aktara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah badni wax laguma garto xagganaa loo batay daliil maha waanu arki jirna daliil lakin daliil muxuu yahy maxaa adiga ku qanciyo ood raacdaay ood xujaysataa waa inaad tidhaahdo ilaahay baa yidhi wadaadow dadka saa ku dheh waa inaad tidhaahdo nebi maxamed baa yidhi xadiiskiisu halkaasuu ku yaallaa bukhaari iyo muslim iyo sunankaa soo saaray sanadkiisuna waa saasoo waa saxiix waa inaad tidhahdo salafkii iyo saxaabadii baa laga soo gaadhay oo halkaasay ku taallaa laakiin maanan arki jirin wixii cusubna waa khaldan yahay warkaasi waa war caamo wey war culimo maaha hada wabilahi tawfiiq wsal allahuma wslam ala nabiyina mxamedi wala ali sabi